الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم darsigu wuxuu ka bilaabanaya aayadda soddon iyo koowaad ee suuratu ali cimraan qeybtii lagaga hadlayay ahlulkitaabka iyo khaladaadkooda ayaynu macnaha kusoo dhex jirnay qul waxaad tidhahdaa baa lihi nabiga sal ly slam in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna kuwa jecel allaha alle faatabicuunii iraaca aniga nebi maxameda iraaca dheh yuxbibkum wuu idin jeclaani allahu alle wuu idin jeclaan markaas wayakfir wuu dhaafi lakum idinka dunuubakum dembiyadiinana wuu idin dhaafi wallahu allana kafuurun midkii dhaafo wey raxiimun oo naxariista qul waxaad tidhahdaa nebigo atiicu allah alla yeela ateeca rabbi subxaana wa tacaala oo yeela hadalkiisa waarasuula rasuulkana yeela fain tawallow haddaad jeesataan fa ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ilahay ma jecla aayaddani wuxuu leeyahay alxasan albasri imaamkii taabiciga ee mashhuurka ah wuxuu leeyahay dad baa waxay sheegteen inay ilaahay jecel yihiin subxaana wa tacaala jacaylka ilahay bay sheegteen markaasuu ilaahay aayaddan ku imtixaanay oo waxaa lagu yidhi haddaad alle jeceshihiin jacaylkiinaasi hadduu dhab yaho uusan sheegad ahayn markhaati buu leeyahay jacaylka ilahay la jecel muxuu yahay markhaatigiisu waa inaad nebi maxamed raacdaan salawatu rabbi waslamu caleyh haddii raaciddaa laydinka helo jacaylkaad alle jeceshihiin waa dhab allana markaa wuu idin jeclaanaya haddii raacidda nebi maxamed sunnadiisi iyo jidkiisa iyo inaad raacdaan laydinka waayana hadde jacaylka ilaahayd sheeganaysaani waa sheegad waxba kama jira wy maanaa saas daraaddeed ayaa alimaam xaafid ibnu kathiir sidoo kale wuxuu leeyahay aayaddaas waxay xukumtay ruux kasta oo ilaahay jacaylkiisa sheegtay oo haddana jidkii nebi maxamed aan haynin sal alla lay slam waxay ku xukuntay inuu beenaaley sheegashadaa uu sheeganayo xaqiiqa ahaan waa beenaale ilaa uu sharcigii nebi maxamed raaca sal alla lay wasalam iyo diinkii uu rasuulku la yimid aqwaashiisa iyo afcaashiisoo dhan markaasuu wuxuu keenay xadiidkii saxiixu muslim kusoo arooray man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad ninkii camal sameeya camalkaasoo amarkanagu uusan ku dul sugnayn oonan anagu amrin camalkaa waa lagu diidaya waa lagu celinaya marka aayaddu sidaas ruux kasta nebi maxamed baan jeclahay ilaahay baan jeclahay buu leeyay xataa midka khaldan iyo midka wareersan iyo midka shirkiyaadka ku dhex jira iyo midabka bidaca ku dhex jiraayo iyo dariiqooyinku mid walba wuxuu kuleeyahay ilahay waan jeclahay rasuulkiisana waan jeclahay laakiin ninkii wax sheegtay waa in markhaati keen la yidhaha in laska laysaga ogolaado maaha wuxuu sheegto markhaati keen waa in la yidhaha markhaatiga kutusaya sheegashadaasi inay dhab tahay ama been tahay kala caddayn karaayo waxaad fiirinaysaa dhaqankiisa axaadiistii nebiga ma raaca saxiixulbukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo axaadiis dhaqankii nebiga o dhan waa qoran yahay intuu bartay ma raacaa mise ma raaco hadduu raacsiisan yahay nebi maxamed sal lla lay wasalam oo cibaadaadkiisa iyo hadalkiisa iyo ficilkiisa wax nebi maxamed ka sugnaaday may wax kale uusan samaynin jidkii nebiga hadduu hayo sheegashada uu sheeganayaay markhaatigeedii waan helay waa sax haddii dhaqankiisa markaad fiiriso aada weyday inuu nebi maxamed raacsan yahayna sheegashada uu sheeganaya waa been saasuu ilahayna baraya subxana wa tacaala marka markhaati weydiiya dadka sheeganayo ha isaga rumaynina wadaadkii soo istaago yidhahda ilahay baan jeclahay rasuulkiisaan jeclahay baa ka yeelina ilaa wax cad uu keeno oo yani waxa wey miisaankaa la saaro ayb alle iyo rasuulkiisa ateeca haddaad jeesataan oo alle iyo rasuulka daacadiisa daacadooda aad ka jeesataan waxaad ogaantaan markaa inaad gaaloobaysaan ilahayna gaalada ma jecla qul waxaa tidhahdaa nebigu in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna kuwa jecel allaha alle haddaad jeceshihin fattabicuunii iraaca anig markhaatigu wakaas nin alle jecel nebi maxamed wuu raacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh law kaana xubuka saadiqan laatactahu ina alxabiiba liman yuxibu mutiicu wey haddii jacaylkaas sheeganaysa uu run yahay waad adheeci lahay maxaa yeele labada isjeceli waa is adeecan kaad jecesha inta badan waxa la yaqaanaa inaad jidkiisa martood raacdo fattabicuunii iraaca yuxbibkum haddaad iraacdaan yuxbibkum wuu idin jeclaanayaa allahu allah idin jeclaan wayakfir wuu dhaafi lakum idinka dunuubakum dembiyadiinana wuu dhaafi wallahu allana kafuurun midkii dhaafo wey raxiimun oo naxariis miisaanka haddaan haysano laynama khaldeen dad yani waxa wey shayaadiinta la adeegtaayey awliye mayna isaga kan dhigin mayna kadsoomen haddaan miisaankaa haysano cid walba wax sheegataba miisaankaa aan saarayna macna qul waxaa tidhahdaa nebiyow atiicu llaha alla adeeca alla yeela amarkiisa iyo warkiisa yeela warasuula rasuulkana adeeca fain tawallow haddaad jeedsataan ood arrinkaa ka jeedsataan fa ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada halkaa waxaa lagu qarinayaa gaalaad noqonaysaan ilaahayna gaalada ma jecla mar haddaad daacadii ilahay rasuulkiisa ka jeedsataan way maana ayb ina allaha astafaa aadama wanuuxa waaala ibraahiima waaala cimraana cala alcaalamiin duriyatan bacduha min bacdi wallahu samiicun caliim halkaa waxaa laga guda galay qadiyad yacni waxa weeyaan mudan runtii in si fiican loo bisleeyo waana arrin caalamku ku qaybsan yahay nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam daatadiisa muxuu ahaa nebi ciise muxuu ahaa waa qadiyad adyaanta waaweyn dadka sheeganaya inay raacsan yihiin maanta ay ku kala jaban yihiin qola waxay taagan tahay nebi ciise wuxuu ahaa ilaah buu ahaa ama wiil ilaah buu ahaa ama qeyb ilaahay ka mid u ahaa waa nasaaradu qolana waxay taagan yihiin ma ahee dhalashadiisii baan xataa sharci ahayn garac buu ahaa bay taagan yihiin soo kaafiga kala dheeri ma waa laba dhinac qolana waxay taagan yihiin waa mu'miniinta iyo dadka ahluliimaankee wuxuu ahaa sharci buu ku dhasay oo ilaahay baa abuuray marka labaadna rasuul ilaahay soo dirsaday buu ahaa mas'aladaasaa marka waxaa la faahfaahinayaa maadaama laba ummadood ay ku lunsan yihiin yahuudi waa ku lunsan tahayoo meel bay kaga dhaceen nebi ciise calayhi salaam nasaarana waa ku luntayoo way xadgudbeenoo xaddii addoonnimaday dhaafiyeenoo ilaahnimaay gaadhsiiyeen labadaa ummadood maadaama ay ku lumeen ayaa marka waxa weeyaan waxaa la faahfaahinayaa nebi ciise see ahaa xaalkiisu waa lasoo bilaabi ilaa waxaa laga soo bilaabay reerku ka dhashay raaskiisii hooyadii qisadiisii waa la soo wadaya ilaa ilahi subxana wa tacala rasuul ka dhigtay masalada si fiican baa macnaa loo yani yaa loo qaadaa dhigaya macnaha ayib qaybo aan qisadan kusoo aroorin baa jirta oo maryam qaabkay uurka u qaaday iyo sida ay u dhashay fii suurati maryam baan ugu tegi doonaa laakiin qisada marka qur-aanku meelaha uu kusoo arooriye laysu geeyahay yani waxa weya waxay noqonaysaa muktamila wax ka maqani ma jiro macnaha ina allaha istafaa ina allaha alle istafaa wuu doortay aadama aadan buu doortay wa nuuxan nuuxna wuu doortay wa aala ibraahiima ibraahim aalkiisii buu doortay wa aala cimraana cimraan aalkiisii buu doortay cala alcaalamiina uunka dushoodu ka doortay makhluuqa kale dushooda ayuu alla ka doortay subxana wa tacaala duriyatan ayuu doortay alla subxana wa tacaala ama duriyatan xaalay caruur yihiin duriyadaasoo bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kale ka ahaada wallahu allana samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo xaalkood yani macnaheedu waxa weeye aadam ilaahay baa doortay nuuxna ilaahay baa doortay ibraahim aalkiisiina allah doortay ibraahimna waa ku jiraay ibraahim aalkiisii waxaa soo gelaya nebi ibraahim calayhi salaam iyo wax kasta iyo rusushii ka dambaysay ee carruurtiisa laga soo saaray oo dhan oo waxaa gelaya ambiyaau bani israa'iil oo dhan baa soo gelaya yani waxaa soo gelaya nebi isxaaq baa soo gelaya yacquub baa gelaya nebi yuusuf baa soo gelaya muusaa gelaya haaruun baa gelaya ilaa akhirih yani waxa weye zakariye iyo yaxye iyo kulligood waa aalu ibraahim nebi ibraahim bay ka soo jeedaan waxaa kaloo soo gelaya dhanka kalena nebi ismaaciil iyo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeeley iyaguna waa aalu ibraahim saas way macana wa aalu wa aala cimraana cimraan aalkiisa cimraankaasi laba cimraan baa jira cimraankii dhalay nebi muuse iyo haaruun ilan haaruun yani waxa way muuse bnu cimraan baa la yidhahda kaas lagama wado had kaa lagama wado cimraankan aalkiisa ilaahay doortay waa maryam aabbaheed wey saas way macanaa halkaa marka waxaa soo gelaya maryama iyo nabiyullaahi ciisa calayhi salaam kuwaana ilaahay baa doortay subxana wa tacaala uunka kaluu ilaahay ka doortay iyaga oo duriyad ah ubad wey waa ubad isdhalay oo qaarkood qaarka kale ka ahaadeen maxaa yeelay waa dad isku mabda ah xagga nasab ahaanna waa dad isdhalay laga soo bilaabo aadam baa wada dhalay marka labaadna nuux baa wada dhalay marka saddexaadna ibraahim baa wada dhalayoo ambiyadu ay ku wada abtirsanayaan duriyatan bacduha min bacdin marka waa dad isdhalay oo aan kala fogayn wey macnaha allana subxaana wa tacaala wuu maqlaa hadallada wuuna ogyahay xaalka rabbi subxana wa tacala ina allaha alla istafaa waa doortay aadama aadam buu doortay wa nuuxan iyo nuux wa aala ibraahiima ibraahim aalkiisana alla waa doortay wixii ibraahim ka farcamay iyo isagaba waa la doortay oo nebiyadii laga soo saaray baa laga wadaa wa aala cimraana cimraan aalkiisana waa la doortay aalu cimraana maryan aabbaheed aalkiisii iyo dadkii uu dhalayna waa la doortay cala alcaalamiina uunka dushooda laga doortay oo marka aalu cimraana waa maryan iyo wiilkeediyaa soo gelay waxaa meeshaa laynoo sheegay qoyska uu ka soo jeedo nebi ciise calayhi salaam inay qoys sharaf le ahaayeen maryanba lagama bilaabinba warka maryan aabbaheed iyo qoyskii ay ka dhalatay baaba sheekada laga soo bilaabayba qoys ilaahay doortay buu ah ninkaa cimraanuna nin saalix oo wanaagsan buu ah qoyskiisuna qoys wanaagsan oo ahlul cibaada bay ahaayeen marka reer yahuud baa meeshaa lagu radinayaayo yacni hadday yidhaahdeen nebi ciise sharci kumaba dhalaninba war reerka uu hooyadii ka soo jeedo iyo reerka uu ka soo jeedayo reer zina ka surowda maba ahaba reer ilaahay doortay oo akhyaaray ahayn laga soo bilaabo awowgii saasay ahayen wy macna reer sharaflay ahayn wa aala cimraana cala alcaalamiin duriyatan ayuu alla doortay subxaana wa tacaala ama duriyatan xaal ay yihiin duriyadaasoo bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kale ay ka ahaatay caruur isdhashay wallahu allana samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo xaalka og id qaalat lmalaaikatu id qaalat id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii batnii muxarara dhalashadii waxaa la galay markaa maryam ciise hooyadii dhalashadeedii say ku dhalatay qisadeedii baa la gudagal wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala wadkur waxaad xustaa waxaad u sheegtaa dadka id waqti qaalat ay tidhi imra'atu cimraana cimraan xaaskiisii oo maryan hooyadeed ah xanaa la dhihi jiray baleeyahay id waqti qaalad ay tidhi imra'atu cimraana cimraan xaaskiisii markay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waa nadray laka adiga waxaan kuu nadray maa fii batnii waxa calooshayda gudaheeda ahaaday maa shayga ayaan kuu nadray fii batnii calooshayda gudaheeda ku jira een uurka ku sido kaasaan kuu nadray muxararan xaal uu yahay mid la xoreeyey mid la barax tiray oo adiga lagu xoreeyey waxaa laga xoreeyey inuu bini aadam u adeego inuu bini aadam u shaqeeyo baa laga xoreeyey adiga shaqadaadu xor u yahay ee fataqabal allow aqbal minii aniga xaggayga iga aqbal nadarka maxaa yeele inaka adigu anta adigu assamiicu midka maqlida badan ee aqbalida badan baa tahay alacaliimu axwaashanadana ogaanshaha badanoo ka warhayaa tahay macnaheedu waxa weeye maryan hooyadeed markay uuraysatay maryan ayay ilaahay u nadartay yacni nadar waxay u gashay mar ilmaha uurkeeda ku jira waxay markaa iyadu isleedahay malaha wiil buu noqon doonaa ilmaha uurkeyga ku jira ilaahu aduu nadar kuu yahay bit adaan kuu nadray cid kaleeto oo uu shaqo u qabanna ma jirto xor weeyaanoo shaqooyinka kaleo dhan buu ka madax bannaan yahay aduu kuu madax bannaan yahay maxay rabtaa inay qabato baytka ilaahay inay ka shaqayso doonaysa waxay rabtaa ilmaha ay dhali doonto yacni waxay samayn jireen baytka ilaahay oo baytulmaqdis ah ayaa carruurta loo nadri jiray wiilasha khaasata ilmaha loo nadray baytka ilaahay loo nadray ee loo madax baneeyey marka wuxuu ka shaqaynayaa baytka ilaahay halkaasuu joogayaa adeegiisuu qabanayaa isaguu mas-uul ka noqonaya yani ilmo noocaasoo kale marka ku tala gashay inuu noqdo ilmaha uurka ugu jira macnaha ayib ee alla iga aqbal bay tidhi maxaa yeelay alla midka maqalka badan baa tahay ali yani caliimkaabaa tahay oo cilmiga badan id waqti xus baa layidhi nabiga qaalada ay tidhi imra'atu cimraana cimraan xaaskiisii markay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waa nadray laka adiga ayaan kuu nadray maa shayga fii batnii caloosheeda gudaheeda ku jira yani caloosha waxaa ka wadaa minka makaanka dhexdiisa waxa ku jira ilmuhu caloosha ku jira muxararan xaalo uu yahay mid la xoreeyey oo la madax baneeyey inuu cid kale oo yani makhluuqa u adeego baa laga madax baneeyey waxaa loo xoreeyey oo loo madax baneeyey inuu beytkaaga u shaqeeyo muxararan xaalo u yahay mid la barax tirayo shaqadaa loo barax tiray ee fataqabal allow aqbal minii aniga xaggayga iga aqbal inaka maxaa yeele inaka adigu anta adigu assamiicu midka aqbalidda badan baat maqalka badan ee aqbalidda badan alcaliimu axwaasha addoommadana ogaanshaha badan oo ka warhayaa tahay alla wey marka taana waxay inoo tilmaantay in maryan hooyadeed aabaheed baa ila hore lagu soo sheegay hooyadeedna mar alla markay uurka gash uurka ay gashay maryan inay hooyadeed ilaahay barday subxana wa tacala iyadoon adduunkaba imaaninba inay ilaahay nadar uga dhigtay saas way macana oo beytka ilaahay ay siisay ayib falamaa wadacathaa markay dejisay falamaa wadacathaa cimraan xaaskiisii markay dejisay haa wixii naftii batniga ku jirtay uurka naftii ku jirtay markay dejisay umushay ayaa qaalad waxay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa naftii waan dejiyey unsaa xaalo ay dhadig tahay wallaahu allana aclamu wuu ogyahay bimaa wadacad waxay dejisay oy dhashay wuu ogyahay walaysa muusan ahaanin addakaru labku kal unhaa ta dhadig oo kale ma aha wa innii aniguna samaytuhaa alla waxaan ku magacaabay naftii maryamo baan ku magacaabay addoontaadii wa innii aniguna uciiduha waan magan gelinayaa uciiduhaa uciidu waan magan gelinayaa haa iyada bika adaan ku magan gelinaya iyada iyo waduriyatahaa iyo carruurteedaba min ashaydaani shaydaan xaggiisaan kaa magan gelin shaydaankii alrajiimi la fogeeyo naxariistaada laga durkiyey markay umushay malaha wiil baa dali bay islahayd oo beytka ka shaqeeye markay umushayba gabadh bay noqotay rabbigay marku calaacalaysa waxay tihi rabbi ow gabadh baan umulay wixii aan umulay gabadh bay noqotay hadalkeedii intaan la dhammaystirin baa laba jumlo oo marka yaa rabbi dhex geliyey subxana wa tacaala hadalkeedu wuxuu isugu xidhan yahay sida soo socota qaalat rabbi innii wadactuhaa unha wa innii samaytuhaa maryam saas isugu xidhan yahay wallahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaru kalunhaa labadaa jumlo hadalkeedii baa la dhex geliyey saas macanaha yacni marka ay ilaahay warbixinta siinayso ma aha wax ilaahay ka qarsoonoo uusan ogeyn inay u sheegayso wallahu aclamu bima wadacat waxay umushay ilahay waaba ka warhayaaba intuu uurka ku jiray buuba ilaahay ogaa subxana wa tacala walaysa dakaru kalunhaa macnaheeda waxaa laga wadaa kan labkii iyo dhadigu isku mid maaha xagga xoogga cibaadada awoodda ay u leeyihiin masaajidkan shaqada ay ka qaban karaan iyo hawshan nadarka loogu talagalay qabashadeeda isku mid kama aha saasay macnaha sidaa culimada qaar baa odhanaya qaarna macno kale ku sheegayaan macnaha yani labkii ay rabtay hawshan hadda ay la rabto lab iyo dhadig isku si wax ugama qaban karaan hawshan waa hawshii labku wax ka qaban lahaa wey macanaha ayib hadalkeedii baa marka lasii wado waxaa la yidhi waxaan ku magacaabay bay tihi rabbiyow maryam baan ku magacaabay addoontii ilahay baa la yidhahdaa waxaan magan gelinayaa iyada iyo carruurteedaba ilaahu aday magan ku yihi waxaan kaa magan gelinayaa ood ka ilaalini shaydaanka la fogeeyey oo naxariistaada laga fogeeyey kaasaad awloo ka ilaalinaysa macanaha xadiis saxiix oo nabigeena ka sugan sal lla alay slam wuxuu tilmaamaya in ilaahay baryadaa ka aqbalay baryadaa maryam inuu ka aqbalay shaydaan inuu ilahay ka ilaaliyo subxana wa tacala maxaa yeelay xadiidka abu hurayra ee saxiixayn kusoo arooray nabigu wuxu uhi sal lay slam ma min mawluudin yuuladu ilaa massahu shayطaanu xiina yuuladu fayastahillu saarikhan min massihi iyaah ilaa maryama wabnuha yani ruux kasta oo la dhalay markii la dhalayay shaydaan baa taabtay markaasuu taabashadii shaydaanku uu taabtay buu la dhawaaqay ilmuhu marka ugu horraysa uu soo baxo sooma ooyo shaydaan baa farta geliyey oo farta ku duray saas daraaddeed buu la ooyay ruux kasta oo dhashay oo bini aadama shaydhaansaa wuu ku sameeyey ilaa maryan iyo wiilkeeda mooye riwaayo kale waxay leedahay wuxuu isku dayey inuu yacni fartii ku duro oo uu duro ciise markuu soo dhacay ama maryan ay soo dhacday inuu duruu isku dayey xijaab iyo astur ka sokeeyey buu lug iyo fartii la helay waa gaadhsiin waaya iyaga maxaa yeele ilaahay baa ilaaliyey sooma marka ilaahayow shaydaan bay magan kaaga yihiin rabbi waa ka aqbalay subxana wa tacala iyadiiyo wiilkeediiba rabbi waa ka dhowray subxana wa tacala shaydaan way macnaha ayb falamaa wadacathaa markay dejisay wixii uurkeeda ku jiray oo nafta ah qaalad waxay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa waan dejiyey naftii uurkayga caloosheeda ku jirtay unsa xaalay dhadig tahay allow dhadig wey mase moodayn macnaha calacalw wallahu allana aclamu waa ogyahay bimaa wadacat waxay dejisay oo dhashay waa ogyahay walaysa ma uusan ahaanin addakaru kalab kal unhaa midda dhadig lamid maaha a midda dhadig sideed iyadoo kale ma aha lab iyo dhadig isku midba maaha waa qaacido lab iyo dhadig isku mid maaha maxayna isku mid ahayn wax walbay ku kala gedisan yihin ilaahay abuurka uu abuuray bay ku kala gedisan yihin abuurka ilaahay abuuray sawirka loo yeelay bay ku kala duwan yihin maadaama abuurkii loo abuurayba ay ku kala gedisan yihiin qasab waxa weeyaan inay shaqadana ku kala gedisnaadaan saas way macana marka ugu horraysa ay dhashaanba mid walba qaab buu u abuuray kani waxyaaba uu leeyahay buuna kani lahayn sooma mid walba shaqo gooniyaa loo diyaariyey marka adduunkana loogu talagalay shaqadii loo diyaariyey qaabku u qaban lahaa baana jidhkiisa loo dhiso oo loo sameeyey ilan alla hawl buu ugu talagashan yahay marka walayse dakaru kalunhaa isku mid ma aha ninkii yidhahdo marka labkii iyo dhadigii halaysku dhex daro oo meel kasta oo uu lab galoba dhadigna ha galo sooma kharibna ya waxaa ficlaan lahayd in la yidhaha labadan ilaahay baa kala duwaye kuwa isku mida idinku abuura markaa meel walba ha isla galaan soo ma haddaad heli kartaan laakiin kuwan ilaahay baa kala duway marka ugu horraysaba waxaad arkaysaa abuurkana waa ku kala duwan yihiin yacni waxa weeye oo jirhkooda iyo qaybihiisiiyo siduu u yaalla waa ku kala gedisan yihin hadhowtana markii ay korayaan yacni waxa weeye mid walba jirhkiisu wuxuu yeelanayaa qaybo markii hore aan jirin ayaa soo ayuu yeelanaya xoogga iyo caatifada iyo qalbiga iyo geesinimada iyo fulinimada iyo dulqaadka iyo akhlaaqdii iyo cawaadiftii o dhanna waa ku kala gedisnaanaya wabittaali shaqada adduunka ay ka qabanayaane mid walba loogu talagalayna shaqo gooniyu ilahay ugu talagalay subxana wa tacala saas way macana walaysa dakaru kalunhaa midka lab ta dhadiga lamid maaha saas way macana culimada qaar ka mida waxay leeyihiin walayse dakaru kalunhaa waxaa laga wadaa midka labka ee iyadu ay rabtay tan dhadigee la siiye lamid ma ahaba tan dhadigee iyada la siiyey baaba labkay doonaysayba ka fiican saas maana oo macnaha haddii maryan ilaahay siiyey maryanna nebi ilaahay ay dhalayso iyaduna sidiiqad ay tahay wiilka ay doonaysayba tan gabadhee la siiyey baa ka fiican walayse dakaru labka ay doonaysay ma aha kal unsaa gabadhan dhadigee la siiyey maba gaari karaba saasna culimada qaar baa odhanaya macnaha ayib wa innii aniguna samaytuhaa waan ku magacaabay allow maryamo ayaan ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa uciidu waan magan gelinayaa ha iyada bika adiga ayaan ku magan gelinaya iyo wa duriyataha carruurteeda min ashaydaani shaydaan xaggiisaan kaa magan gelin shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey oo naxariistaada laga durkiyey fataqabalahaa maryam waxaa aqbalay rabbahaa rabbuhaa rabbigeedii baa aqbalay biqabuulin aqbalid xasanin oo wanaagsan aqbalid wanaagsan ayuu ilahay aqbalay subxana wa tacala fataqabalahaa waxaa aqbalay rabbuhaa biqabuulin yacni ku wax lagu aqbalo ama shay wax lagu aqbalo xasanin oo wanaagsan waxaa la leeyahay yani qabuulkaa iyo aqbalkaa ilaahay uu aqbalay iyada gooni shay lagaga dhigay buu ahaa oo dumarka kale baydka inay ka shaqeeyaan looma ogoleen ayada laakiin ayadoo dumar ah baa haddana waxaa loo ogolaaday khidmadii baydka nadarkii yani imra'atu cimraanna ilahay waa ka aqbalay saas way macana fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin aqbalid xasanin oo wanaagsan wa ambatahaa wuu koriyey alleh nabaatan korin xasanan oo wanaagsan buu koriyey wa kafalahaa wuxuu kafaalo qaadsiiyey zakariya zakariya ayuu kafaalo qaadsiiyey zakariya ayuu ka dhigay midka kafaalo qaada kullamaa mar walba oo dakhala uu galo calayhaa dusheeda maryam dusheeda zakariya zakariya uu soo galo almixraaba qolkii ay ku cibaadaysanaysay markuu usoo galoba wajadaa wuu helaya wuu heli wuu helayey cindahaa agteeda wuxuu ka helayey risqan arsaaq buu ka helay qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa maryamu maryamay annaa xagee buu laka adiga kaaga sugnaaday haadaa kani kani xaggee kaaga yimi risqani xaggee ka yimi qaalat waxay tidhi huwa isagu min cindi illahi ilahay agtiisuu ku ahaa ka ahaa allah ii keenay ina allah maxaa yeelay ina allaha alla yarzuqu wuu irsaaqa man yashaau ciduu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan buu irsaaqa xisaab la-aan buu ilahay ciduu doono risqi siiyaa waxay ahayd alla subxaana wa tacaala gabadhii maryan ahaa wuu aqbalay ducadii macnaha waxa weeyaan hooyadeedna ilaahay waa ka yeelay korin wanaagsanna waa la koriyey si wanaagsan bay u kortay wuxuu kafiil uga dhigay oo xilkeedii loo dhiibay zakariya oo nebi ahaa ree bani isra ambiyadii reer bani israa'iil ka mid ahaa ragga markaa beytka gacanta ku haya ragga ugu waaweynna ah da iyo cilmiba ayaa ilaahay subxaana wa tacaala maryam gacanta u geliyey sida ay zakariyo gacantiisa kusoo gashay waxay ahayd gadaal baa wax laga qayb ka mida laga sheegi doonaaye yani waa laysku qabsaday gabadhan ciddii hayn lahayd ayaa laysku qabsaday waa loo qori tuurtay marka markii loo qori tuurtayna waxay usoo baxday zakariya saas macanaa yani culamadii reer bani israa'iil ee beytka haysay ayaa gabadhani markay dhalatay oy arkeen buu nin walba yidhi gabadhan anaa haynay waa laysku qabsaday marka markii laysku qabsaday ha la qori tuurtaa tir waa la qori tuurtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray zakariye in gabadhii xilkeeda loo dhiibay wa kafalahaa zakariya hawl ilahay bay u fiirsi guri wanaagsan oo sharaflana way ka timid gacan wanaagsan oo sharaf iyo mas-uuliyad wanaagsanna way hoos tagtay ilahay baa waday soomaalit waa hawl ilahay maamulaya subxana wa tacala saas wey macanaha wa kafalahaa zakariya zakariya marka maryam waa weynaatay oo waa kortay waxay noqotay inay cibaadaysato inay cibaadaysato oo beytka ku cibaadaysato iyada oo mixraabkeeda ku jirta mixraabka waxaa la yidhaahdaa waa qol sida matalan masaajidka mixraabkiisan hore oo kale ah laakiin meel saruu ku yara yaalla ninka imaamkoodee tujiya ayaa meeshaa gala waa ka yar waa yaro sarreeyaa waana qol meesha ay ku tukadaan iyo kaniisada wejigeeda horena waa ku yaalla xaggeeda hore kaasa mixraabka la yidhahda mixraab meesha qol noocaasoo kale ah bay marka ku cibaadaysan jirtay zakariya oo marka soo booqanayo kasoo wardoonaya gabadha markuu u yimaadaba waxay haysataa risqi baa la yaala risqiqaasi risq magaalada yaalla ma ah yacni midhihii aan magaaladaba oolin oon meeshaba laga helinba baa iyada ag yaalloo agteeda ka buuxa xilliga jiilaalka xagaaga midhihii gu'i jiray bay jiilaalka haysataa jiilaalka midhihii gu'i jirayna xagaagay iyada la yaallaan magaaladana maba yaallaan waxaas markaasaa zakariya uu yaaba wuxuu yidhi maryamey waxani xaggee lagaaga keenay xaggay kaaga ahaadeen maryam waxay ku jawaabtay huwa min cindi illaah ilahay agtiisuu ka ahaa ilaahay baa ii keenay xagga ilaahay bay iiga yimaadeen maxaa yeelay alla subxaana wa tacaala addoommadiisa ciduu rabo wuxuu yirsaaqa xisaab la-aan uma baahna inay midhuhu dhulka ka baxaan inay macnaha waktigiisii la joogana muhim ma aha mar haddii hawl ilaahay wato ay tahay waktigii la rababa ilahay ma waayo subxaana wa tacala inuu keeno macnaha waxaan markaa la helaynin wey macnaha ayib fataqabalahaa wuu aqbalay maryam rabbuhaa rabbigeedii ayaa aqbalay biqabuulin aqbalid xasanin oo wanaagsan qabuul wanaagsan ayuu aqbalay rabbi subxana wa tacaala wa ambatahaa wuu koriyey nabaatan korin xasanan oo wanaagsan buu koriyey wa kafalahaa wuxuu kafaalo qaadsiiyey oo uu ka dhigay mid kafaalo qaada zakariya zakariya ayuu kafaalo qaadsiiyey sida wakafalahaa haddii la yidhaahdo shadka laga daayo waa qiraa'o iyadun wakafalahaa waxaa kafaalo qaaday zakariya zakariya kafaalo qaaday markaa odhanays noqonaysa macana laakiin wakafalahaa haddii la yidhaahdo allah ka dhigay zakariya mid kafaalo qaada wey macana kafalahaa wuxuu kafaalo qaadsiiyey alla zakariya zakariya ayuu kafaalo qaadsiiyey waxaa la leeyahay zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wuxuu qabay walaasheed maryam walaasheed buu qabay saas daraaddeed dhinacna waa zakariya oo waa nebigii dhinacna walaasheed qolyo kalena waxay leeyihin maya walaasheed ma qabina habaryarteed buu qabay intaba waa la yidhahdaa laakiin xadiidka saxiixulbukhaariga kusoo arooray wuxuu kutusayaa in yaxya iyo ciisa calayhim asalaatu wasalaam labadoodu ay ilma habreed ahaayeen sidaana waxay ku imaan kartaa uun maryam walaasheed inuu zakariya qabay saasay ku imaan kartaa macana kafaalaqaasiiya alle kullamaa mar kasta oo uu dakhalo galo calayhaa dusheeda zakariya calaa maryamu maryam dusheeda mar kasta oo uu soo galo zakariya zakariya almixraaba mixraabka markuu soo galo qolkay ku cibaadaysan jirtay markuu usoo galo wajada wuxuu helayaa cindahaa agteeda risqan buu arsaaq buu ka helaya risqi buu helayaa midho iyo cunto la cuna agtaalla qaala markaasaa wuxu uhi yaa maryama maryamay annaa xaggeebuu laka adiga kuu sugnaaday haada kan xaggee buu kaaga sugnaaday annaa adu inta badan kayfa loo isticmaalaa sidee laakiin hadda waxaa halkankaasa laga wadaa bimacnaa xaggee saas maanaa xaggee waxaana saa inay tahay laga fahmaya min cindi illahi bay ku jawaabtay annaa xaggeebuu laka adiga kaaga sugnaaday haada kan qaalad waxay tidhi huwa isagu min cindi illah alla agtiisuu ka ahaaday maxaa yeele ina allaha alla yarzuqu wuu irsaaqay man yashaau ciduu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan buu irsaaqay gabadhan yaraanteed ba ilahay baa korinay u fiirsada yaraanteediiba ilaahay baa korinayay dad akhyaaroo wala wanaagsanna gacantay ku hayeen intaa sheekadu waxay usoo socotaa iftiraaga iyo been abuuradka yahuudiyaa la radinaya war ruuxa noocaas oo kalea ma zinaysto ruux qoysaskaas iyo gacantaa soo maray ilaahay soo korsaday yani bii-ada khayrka kusoo koray ruux noocaas oo kaleeta a ma zinaysto inaad zino ku sheegtaan wiilkeediina garac ku sheegtaan yahuuday wax suroobi kara ma warka u ekaysiya way macana warka beenta sheeg lakin run baa loo ekaysiya beentaad sheegaysaan xataa run umeek uma dhawo mana hunaalika dacaa zakariya rabba qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan ayibatan inaka samiicu ducaa hunaalika halkaa xaalku markuu halkaa marayo hunaalika markaa nabiy llahi zakariya calayhi salaam ma dhali jirin waana da-oobay markaa duq wey xaaskiisuna sidoo kale maba dhashaba ayaduna waa da-owday markuu arkay maryam oo risiq layska siinayo risiqiina magaaladaba uusan oolin waktigiisiibana aan la joogin ayaa markaa honguri wuxuu ka galay war adiga laftaadu da-dii dhali jirtayba aada dhaabta xaaskaaguna ma dhaliisba ha ahaato laakiin maryamba ilaahay asbaabtii oon meesha oolin buu siiyee adigoo asbaabtii lagu dhali ha aan haynin ilaahay soo ilmo kuma siin kara haw honguri baa galay marka nabi zakariya calayhi salaam markaasaa baryuu bilaabay ilahay inuu baryo subxana wa tacala inuu ilmo siiyo hunaalika yani waxaa ku bixisay xaalkaa uu maryam ka arkay isaga oo ileen caadada bini aadamka waxa weeyaan ruuxa dhali kara waa ruux da- mucayana jooga xaas dhalmo lagu aqoon jiray ama xilligii dhalmada joogta wixii oo dhan la dhaaf marka yani taqriiban markaasoo kale bini aadamku wuxuu isu diyaariyaa inuusan dhalmo diyaar u ahay xaaladaasu marka ku jira macana laakiin waxoogaa waxaa kiciyo hon guriga geliyey maryam xaalada ku arkay midhahan uun layska keenahayo taasaa macnaa waxoogaa hon guri gelisay hunaalika markaa ayaa dacaa waxaa baryay zakariya zakariya ayaa baryay waktigaasaa dacaa baryey zakariya zakariya wuxuu baryey rabbahu rabbigii ayuu baryey oo qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayo hablii ii hibe min ladunka agtaada duriyatan ubad iiga hibe caruur ayibatan oo wanaagsan inaka adigu samiicu ducaai ducada midka aqbala ayaa tahay midka ajiibo ayaa tahay oo aqbalee allow ilmo isi fanaadatu waxaa u dhawaaqday zakariya almalaaikatu malaaigtiibaa u dhawaaqday walxaal huwa isagu qaa'imun uu yahay mid taagan oo yusallii tukanaya fi lmixraabi qolkii cibaadada mixraabkii isagoo taaganoo ku tukanaya malaa'igtu u dhawaaqda waxay tidhi ana allaha alle yubashiruka wuu kuu bishaaraynayaa zakariyow biyaxyaa yaxya ayuu kugu bishaaraynaya musadiqan xaalo uu yahay yaxyahaasi mid rumaynaya bikelimatin kelimo oo min allahi xagga ilahay ka ahaatay waa ciise wa sayidan isaga oo sayid ah wiilkaa yaxya ah sayidu yani waa nin yani laga dambeeyo oo la adeecsan yaho la raacsan yahy waxasuuran isagoo ah ku la sharay xumaan oo dhan laga reebay oo laga ilaaliyo o laga sharay wa nebiyan xaal uu yahay mid nebi ah oo min asaalixiina kuwa wanaagsan ka mid ah macnaha waxaa loogu bishaareeyey zakariya ilaahay baryo wuxuu yihi rabbi ow agtaada ilma iga si ilma isi aan da-oobaba da-dii dhalmada aan dhaaf haweenaydinu ma dhalays ha noqoto laakiin adiga awoodaada waad kari kartaa inaad ilma isiso ilaahow sidaa aada maryamba sabab la-aan aada midhaha ugu keenayso anigana ilma isi da-dan aan joogo saasuu ilahay uweydiisanaya macana ilmo wanaagsan bu weliba ilmo oo dhan faa-iido ma leh ilmo faa-iido ma haddayna ilmuhu aynan ilmo wanaagsanahay duriyatan ayibah buu daba dhigay caruur wanaagsano ilaahu adiga ku yaqaana aakaradoodana yani u shaqaysta maslaxadooda adduunyaya mid aakharaba ka shaqaysta ilaahu caruur wanaagsanoo noocaasa isii ayuu alla ka baryay subxaana wa tacala maxaa tahay maxaa yeelay waxaa tahay midka aqbala baryooyinka waad aqbashahay markiiba malaa'ig baa u dhawaaqday isaga oo meeshuu ku cibaadayn jiray qolkii taagan oo tukanaya ayaa loo dhawaaqay waxaa la yidhi waxaa lagugu bishaaraynayaa wiil la yidhaahda yaxyaa u fiirsa waxaa loo magac bixiyey intuusan dhalanin sooma xagga horena wuxuan waxaynu soo marnay maryam oo markay saa u dhalatayba loo magac bixiyey sunnada xadiiskana maxaa kuso arortay ilmaha maalinka toddobaadka loo magac bixiyey waxaa laga fahmayaa ilmaha kuwa dhalaninba inaad magac usii bixin karto waa sax markuu saa usoo dhaco maalintii toddobaad aan la gaadhinna magaca waa loo bixin karaa waxaase fiican maalinka toddobaad in laso saas maana marka ilaahay xaggiisaa looga soo magac bixiyo yaxyaa baa layidhi wuxuu rumaynayaabaa la yidhi kelimo xagga ilahay ka timid kelimada uu rumaynayo salafka mufasiriintoodu waxay u badan yihiin waa nebi ciisa calayhi salaam maxaa yeele isaga inoo maandantaa inuu yahay kelimo oo xagga ilaahay ka timido kelimada ilaahay ee kun abaa lagu abuuray magacyadiisay ka mid tahay kelimatullah saas way macnaha marka kelimada ilaahayna wuu rumayn doonaayo nebi ciise dadkii ugu horreeyey nebinimadiisa rumeeyey waxaa kamid ahaa yaxyaa ka mid aha labadooda laba nebi bay isla ahayn ilmahabreedna waa ahaayeen waxaa lagu tilmaamay wiilkaa la siin doono lagu siin doono sidoo kale waa sayid waa nin sharaf leh oo qiimo leh oo la raacsan yahay oo dadka macnaha waxa way hogaamin doono khayrka ku hogaamin doono xasuur weeyaanoo tilmaanta kale uu leeyahay wuu sharan yahay xasuurka waxaa la yidhaahdaa waa sharidda shayga marka la celiyo xumaanta laga celiyo xasuur la yidhahda waa sharan yahay oo xumaanta waa ka sharan yahay culimada qaar ka mid a waxay leeyihin dumarkuu ka sharan yahay axaadiis baa jirta ibnu katiir uu soo guurinayo oo oo odhanaysa dumarka kumuusan fiicnayn dumarka kumuusan fiicnaynoo maba ishtihayn jirinba saasoo kale macnaha laakiin axaadiistaasi waan baadhay oo sixadooda ma garanayo saas mana laakiin waxay mufasiriintu rajaxayaan in xagga yani dumarka iyo la mucaamalaadkooda uusan wax dacfiya ka haynin saas mana qaar waxay leeyihiin tabarba uma haynin dumar awoodii dumarkaba uu kula mucaamalo laha lama siinin mufasiriinta laakiin muxaqiqiintoodu waxay leeyihiin taasi waa naqsi ceeb wey bini aadamka marka la yidhaahdo midka awoodii uu dumar kula mucaamaloon lahaa leh oo xubinkii taranka leh oo dumarkii iyo macnaha waxa way hawshii gogosha gudan kara yaa bini aadamka ka sharaf badan midkaan taa lahayn soo ma marka taasi ceeb bay ahaan lahayd haddii macnaha waxa way aad ammaan ma ahaateen laakiin waxaa ka fiican in la yidhahdo xasuurka wuxuu ka sharan yahay oo laga ilaaliyey dembiyada iyo waxyaabaha xunxun oo dhan saasaa ka fiican markaa dumarka inuu xalaal ugu galmoodo oo uu guursado oo ilmo ka dhalaayay ma diidayso soo saas ma saas daraaddeed waxaaba laga fahmayaa bay leeyihiin wuxuu nabiyullaahi zakariya wuxuu yidhi duriyatan tayibatan ilaahu isi caruur wiilkiisu inuu caruur dhali doono baa halka laga fahmay bay leeyihin marka waxay xasuurka ha odhanine macnaha hore kan dambe u daayo xumaan oo dhan buu ka sharanya waa ilaashan yahay ilahay baa ilaaliyay subxana wa tacala nebi weeyaanoo intuusan dhalanin baa loo sii sheegay wiilkiisu inuu nebi noqon doono yaxya iyaguna waa bishaaro ziyaadaw ilmahaagu nebi buu noqon doonaa soo wax weyn maa saalixiintuu ka tirsan yahay male fanaadatu wax qaara hunaalika halkaas hunaalika marka waktiga ayaa dacaa uu baryay zakariya rabbahu rabbigii ayuu baryay qaala wuxuu ihi rabbi rabbigayo hablii ii hibe min ladunka agtaada duriyatan caruur iiga hibe tayibatan oo wanaagsan maxaa yeelay inaka adigu samiicu ducaai yani baryada midka ajiibo aqbalaa tahay fanaadathu waxaa u dhawaaqday almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday walxaal huwa isagu qaa'imun yah mid taagan oo yusallii tukanaya fi lmixraabi qolkii kore qolkii sare isagoo ku tukanaya meesha cibaadada waxay ku dhawaaqday malaa'igtu ku tidhi ana allaha alla yubashiruka wuu kuu bishaaraynaya biyaxyaa yaxya ayuu kugu bishaaraynaya musadiqan xaal uu yahay mid rumaynaya bikelimatin kelima buu rumaynaya oo min allahi xagga ilahay ka ahaatay waa nebi ciise calayhi salaam nebi ciise ayuu rumayn doonaa wy macnaha wasayidan xaal uu yahay mid sayid oo sharaf lahoo lagu daydo waxasuuran xaalo uu yahay mid la sharay oo mid sharan oo xumaanta laga ilaaliyey iyo dembiyada wa nebiyan xaalo uu yahay nebi yacni ilaahay xaggiisa looga warramay oo min asaalixiina kuwa wanaagsan ka mid ah qaala rabbi anaa yakunu lii gulaamun waqad balagniya alkibar wamra'atii caaqib qaala kadalika allahu yafcalu ma yashaa xoogaha marka wuxuu doonayaa nebi zakariya calayhi salaam ilmahani bal suu ku imaanahayo in wax looga tilmaamo nin weynoo da islaamtiisuna data waaga yaraydna ay madhalis ahayd bayna dhali jirinba qaabka ilmahani ku imaan doono sida isweydiin male qaala wuxuu uhi rabbi rabbigayow annaa sideebuu yakunu uu ahaanay lii aniga hulaamun wiil saabuu iigu ahaanay walxaal qad balaganii anigoo ii gaadhay qad balaganii anigoo isoo gaadhay alkibaru gabow gabowgii anoo isoo gaadhay wamra'atii xaaskayguna caaqirun ay tahay mid ma dhalaysa see ku dhici karaa ma aha inuu awoodda ilaahay marka la fiiriyo ayna ka suuroobi karin taa inuu ka hadlayo maaha taa ma diidana laakiin wuxuu leeyahay see say ku say ku imaanayaayo ma anigiibaa ilmo yar laygu dhalinyaro laygu celinaya ma xaaskaygiibaa dhalinyaronimo lagu celinaya ma yani waxa way anagoo da-dan ah baanu sidan ku dhalaynaa ma iyadiibaa la ii hagaajin yani waxa weye kayfiyada qaabka ay ku imaanayso weydiinaya alla subxana wa tacaala ee ma aha inuu ilaahay awooddiisa ka shakisan yahy maaha saas mana qaala wuxu uhi rabbi rabbig qaala rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala kadalika almru arinku kadalika saas ama qaala malaggiibaa wuxuu yihi kadalika almru arinku kadalika waa saas arrinku waa saasoo wiil waa lagu siin maxaa yeelay allahu alle ayaa yafcalu wuxuu samaynayaa maa yashaau wuxuu doono qaala markaa wuxuu yihi rabbi rabbigayow ijcal yeel lii aniga waxaad ii yeeshaa aayatan calaamo bal calaamo aan ku garto wiilkii inuu uur galay marka ii yeel astaan ii yeel qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacaala aayatuka aayadaadu astaantaadiiyo calaamada aad ku garani anlaa tukallimo waa inaadan la hadlin annaasa dadka halaaata ayaamin saddex beri inaadan la hadlin ilaa ramzan ishaaro mooye inaad isha iyo gacanta iyo wax ku tiltilmaanto mooye afkaagaba inaad dadkii aad kula hadli kari weydaba astaantu wata wadkur xus rabbaka rabbigaa xus kaiiran in fara badan rabbigaa xus muddada iyada oo wasabbix nazah alle oo ceeb oo dhan ka huf bilcashiyi galabtii iyo walibkaari aroortiiba macnaheedu waxa weeye wuxuu yidhi rabbiyow seen wiil ku dhalayaa aniga oo da-ay i gaadhay waqad balagtu min alkibari citiyan citiga waxaa la yidhahdaa lafihii oo dhan baa jilcay ruuxa markay lafihiisoo dhan jilcaan ayaa la yidhahdaa citiyi la yidhahda waa da- weyn saas maana anoo heer kaa gaadhay see baan ilmo ku dhali xaaskayguna ay madhalaysahayd xataa markay yaraydo xilliga dhalmaha ku jirtay bay madhalaysahayd haddana waaba weynaatay iyadoo lafteeda marka see ilmuhu ku imaanaya wy waxaa la yidhi horta arrinku waa saa waa go-aan ilaah go-aan ilaahi wy go-aan ilaahina waa inuu fulo alla maxaa yeelay alla subxaana wa tacaala waxuu doonuu sameeyaa sooma adigo da-daabaad sheeganaysaa bini aadan baa tahay nin ah xaaskaagana madhalaysni baad ku sheegaysaa adiga iyo xaaskaagoo laguuba baahaninba buu meel bannaan ilaahay bini aadam ka abuuri karaa soo ma aadam baada laga abuuray aabiyii hooyala-aan marka yani waxa weeyaan kadalik allahu yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu alla sameeya subxaana wa tacala saasaa lagu yidhi macnaa ayib wuxuu yidhi marka rabbiyow taa garta garta in ilmihii laysiinayo laakiin bal calaamad astaan aan ku garto ha lay siiyo wuxuu rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala astaantaadi iyo calaamadaadu waxa weeye saddex beri inaadan dadka la hadlin waxaa laga wadaa isaga oo fayow anlaa tukallima annaasa halaata layaalin sawiyan adoo fayow oon waxba qabin in uun hadalkii dadka aada la hadlaysa lagaa xidho dikriga ilahay xuskiisa iyo yani waxa weeye yani tasbiixda iyo waa u furanta laakiin cid la hadal ruux la hadal markuu is yidhahdo hadalkii waaba ka xidhan yahay ma hadli karo saddex beri markaad saa isku aragto waxaad garatay markaa ilmihii waa waa uur galay waa soo dhawaaday markaa calaamaddu wataa yani in hadalka lagaa xidho saddex beri baa la yidhi fii suurati maryamna saddex habeen baa lagu sheegay macnaha waa saddex habeen iyo saddexdoodii maalmoodna intaasaan macnaha aamuslaanaysa ilaa ramzan ishaaro mooye dadka macnaha waxaad kula hadli kartaa ood wax ku fahamsiin kartaa ama isku fahmi kartaa saddexdaa beri tilmaan inaad isha macnaha waxa u iljabiso isha aada ugu tilmaanto gacanta aada ugu tilmaanto tilmaan un bas laakiin hadal afka ah waa laga waa kaa xidhmaya wy manaa tilmaantaasaad ku garanaysaa muddada rabbigaa xus baa la yidhi in fara badan dikriga ilaahay badi tasbiixso galabtii iyo aroortiiba rabbi nazaho subxaan allahi dabadii baa layidhi nabi nebi zakariya calayhi salaam qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayo annaa sideeba u yakuunu ahaanayaa lii aniga ghulaamun wiil saa iigu ahaanaya walxaal qad balaqanii uu isoo gaadhay alkibaru gabow uu isoo gaadhay anoo gabow i gaadhay oo gabowdha hayo wamra'atii xaaskayguna caaqirun ay tahay mid gabowday yani caaqirun ay tahay mid aan dhalin ooma dhalays qaala wuxuu yihi kadalika almru arinku kadalika waa sidaa maxaa yeelay allahu alla yafcalu wuu samayni wuu falaa maa yashaau wuxuu doonuu sameeya qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayu ijcal yeel lii aniga aayatan calaamad iyo astaan wiilka ishaare iyo tilmaan mooyo inaadan si kale dadka kula hadlin wadkur xus rabbaka rabbigaa xus kaiiran in badan wasabix nazah oo ilaahay ceebo ka foge bilcashiyi galabtii iyo walibkaari aroortiiba waa labayani aroortii iyo galabtii waid qaalat lmalaaikatu ya maryamu ina allaha stafaaki waطaharaki wastafaaki cala nisaai lcaalamiin halkaa qisadii maryam ayaa maadaama zakariya uu soo dhex galay yaa zakariye iyo qiso ku saabsan baa lasoo dhex geliyey seebuu yaxya ku yimid ayaa halkaa la soo geliyey qisadii maryam baa dib laynoogu celinaya marka oo aynu macnaha ku dhex jirto wadkur waxaad xustaa id wakti qaalat ay tidhi almalaaikatu malaa'igtii markay tidhi yaa maryamu maryamey ina allaha alla istafaaki waa ku doortay wataharaki waa ku dahiray wastafaaki wuu ku doortay calaa nisaai alcaalamiina uunka dumarkooda ayuu kaa doortay dumarka uunka makhluuqa dumarkooda lagaa doortay yaa maryamu maryamoy uqnutii adee rabbi lirabbika rabbiga adee wasjudii sujuudoo rabbigaa u sujuud oo wartacii rukuuc maca araakiciina kuwa rukuucsan la rukuuc kuwa rukuucsan ka mid noqobaa macnaha laga wada malaa'igta maryam bay u timid waxay ku yidhahdeen maryama ilaahay baa ku doortay khidmada baydkiisuu kuu doortay isdhubaha hore saade baydka ilaahay inaad ka khidmayso ayuu ilaahay kuu doortay wuu ku nadiifiyo alla wuu ku dahiray wadaharaki muxuu kaa dahiray akhlaaqda xunxunkee dhaqanka xunxunka o dhan buu ilahay kaa dahiray wastafaaki calaa nisaai alcaalamiin dumarka uunka ama adduunkana ilaahay wuu kaa wuu kaa doortay macnaha waxawey waxay ka mid tahay adduunka dumarka soo maray kuwa ugu khayr badan bay ka mid tahay sidiiqad wey mansilatu sidiiqa waa booska ku xiga nebiyada saas weyaan qur-aanka inoo sheegi doona ina sidiiqata waa utegi doonaa rasuulkeenana waxaa ka sugan sal lay slam inuu yidhi khayru nisaa'iha maryam maryama bintu cimraan dumarka adduunka waxaa ugu khayr badan maryamadii ina cimraan ahay yani waxaa laga wadaabay ina markaasi zabankii waagaa iyadu ay joogtay iyo ummatu muxamedka dumarkooda qaar ka mida markii laga reebo inta kaley u fadli badanta khayru nisaa'iha wa khayru nisaa'iha khadiijatu bintu khuwaylid bu nabi sal lay sl ummadan dumarkooda ama dumarkao dhan waxaa ugu khayr badan khadiijo oo xaaskii nabiga sal alay waslam saas wey macana xadiidkana waa kii ahaa ragga in badan baa kaamil noqotay laakiin dumarka afar baa kaamil noqotay afar baa kaamil noqotay waa maryama bintu cimraan iyo aasiya imra'atu fircawn iyo khadiija bintu khuwaylid oo xaaskii nabiga sal alay wasalam faatima riwaayad baa ku daraysa faatimadii gabadhii nebigu ku dhalay salawatu rabbi wasalaamu calayh wa fadlu caaishata calaa cala sa'ir nisa ka fadli sariidi cala sa'ir acaam waa kaa xadiisku marka marka fadiilo dheeraadu ilahay siiyey subxana watacala calaa nisaai alcaalamiina marka haddii la yidhaahdo dumarka adduunka o dhan bay ugu fadli badan tahay sidaasaa loo daynaya haddiise la yidhaahdo ummadan dumarka ummada islaamka ummatu maxamedka dumarkeeda qaar ka mid a ka fadli badan sida khadiijo oo kale iyo faadimo oo kale haddii la yidhaahdana caalamiintu waxay noqonaysaa caalami zamaniha zamankeedii iyo waktigeedii duulkii noolaa iyo ummadihii noolaa ayay ugu fadli badnay dumarkooda macnaha ayib waxaa la yidhi marka maadaama ilaahay saa kuu fadilay maryamon rabbigaa adeec oo u sujuud oo kuwa rukuucsan ka mid noqo rabbigaa u rukuuc baa layidhi waxaa loo diyaarinayaa maryam hawl culus baa loo soo wadaa shayga markaad hawl culus ugu talagashan tahayna waa inaad tababar iyo diyaarin usii samayso tahyi-a lagu sii samaynaya marka hawsha oo loogu talagashan yahay baa la doonaya inay xamisho saas way macnaha ayib wadkur waxaad xustaa id waqti qaalan ay tihi almalaaikatu malaaigtii ya maryamu maryamoy ina allaha alle istafaaki waa ku doortay wadaharaki wuu ku dahiray oo xumaan oo dhan buu ilaahay kaa dahiray oo kaa dhowray wastafaaki low alla waa ku doortay oo calaa nisaai alcaalamiina uunka dumarkooda ayuu kaa doortay alla subxaana watacaala yaa maryamo maryamo marka uqnutii adeec lirabbiki rabbigaa adeecoo yeel wasjudii sujuudoo rabbigaa u sujuud oo warkacii rukuuc maca raakiciina kuwa rukuucsan la jirankooda kuwa rukuucsan ka mid noqo macnaha saas wey macnaha oo tuko dalika min anbaai lgaybi nuuxiihi ilayka wama kunta ladayhim id yulquuna aqlaamhum ayuhum yakfulu maryam wama kunta ladayhim id yakhtasimuun meeshaasaa iyadana qisada fawaa-ida laga faa'iidaysanaya qaar ka mida laynoo tilmaamay faa'iidada qisada laga faa'iidaysan waxaa ka mid a nebi maxamed nebinimadiisa ayay markhaati cad u tahay oo say ugu tahay hadda nebi maxamed sal alay waslam kutub hore ma akrin jirin qisadana goobjoog ma ahayn siday u dhacday buuna u sheegahaya yaa u sheegay soo ilaahay unama sheegi saas macnaha fawaa-ida qisada laga faa'iidaysanayo ayaa waxaa ka mid a inay markhaati ka tahay nebi maxamed inuu nebi yahay salawatu rabbi waslamu caleyh taasaa laynagu baraarujiyo waxaa la yidhi daalika arrinkaas wararkaa la soo sheegay ee maryam iyo zakariye iyo yaxye iyo ku saabsan daalika arrinkaasi min anbaai algaybi waxyaabaha maqan wararkooda ayay ka mid yihiin waxyaabaha maqane idinka qarsoon wararkoodiibay ka mid yihiin wixii horay u dhacay nuuxihii waanu waxyoonaynaa oo waanu qisaynaynaa ilayka adaanu ku waxyoonaynaa nebi wamaa kunta maadan ahayn ladayhim agtooda maadan ahayn id wakti yulquuna ay ridayeen aqlaamhum qalimyaalkooda markay ridayeen ayuhum koodee koodeebaa yakfulu kafaalo qaadaya maryamo maryam koodee kafaalo qaaday taasi ay u ogaadaan markay qalimadooda tuurahayeen maadan goorjoog ahayn wamaa kunta ma aadan ahayn ladayhim agtooda id waktiga yakhtasimuuna ay doodayeen yacni wararka maqanee qarsoon buu ka mid yahay warkani wixii horay u dhacay waa qiso horay u dhacday oo taariikhda horay u dhacday hadda xilligii nebi maxamed sal alay slam uu joogay baana loo sheegaya marka waxyaabihii horay u dhacay oonu adiga ku waxyeelayna ka mid yahay nebi maxamed kana qarsoon oo idinka qarsoon ma aadan la joogin markay qalimadooda tuurahayeen qalimadooda markay ridahayeen maadan la joogin oo qalimada maxaa loo ridaya raggan gabadha isku haysta kii kafaalo qaadi lahaa oo xilkeeda la wareegi lahaa ayay qalimadu kala saarayaan waa qori tuurashadii waxay leeyihiin qalimadii ay ku qori jireen tawreed ayaa la soo qaaday nin walba waxaa la yidhi qalinkaaga soo qaaday webiga urdun ayaa la yimid waxaa la yidhi webiga qalinka qalimada ha lagu wada tuuro ninkii qalinkiisa ay biyuhu qaadi waayaan oo biyaha iska celiya oo meeshaa istaago oo dhaqaaqi waayo ayaa gabadhaa qaadanaya qalimadii baa webigii lagu daaliyey qalinkii nebi zakariyey unbay biyihii dhaqaajin waayaan saasuu gabadhii ku qaaday marka oo xilkeeda kula wareegay qori tuurashada marka qaabab fara badan baa loo sameeyaaye qaabkaasay iyagu sameeyeen bay leeyihi waa riwaayaadka kolley waxa wey culimada selafka ay sheegayan laakiin kolley kolley min kutubi bani israa'iil baa laga soo guuriyey saas way macna ayib yani nadkuruhaa walaa nusadiquha walaa nukadibuha qisaska noocaas oo kaleeta macna ayib dalika kaasi min anbaai lgaybi yani waxyaabaha maqan ee la qariyey wararkooda ayuu ka mid yahay nuuxihi waanu waxyoonaynaa ilayka ama nuuxihi xaalaan waxyoonayno ilayka adiga aan ku waxyoonayno wamaa kunta maadan hayn nebiyo ladayhim agtooda maadan ahayn culimadii reer bani israa'iil agtooda maadan joogin oo maadan la joogin id waktiga yulquuna ay ridayeen aqlaamahum qalimyaalkooda markay ridayeen oo biyaha ku dhex ridayeen qalimadooda markay biyaha ku dhex ridayeen maadan la joogin ayuhum maxay ugu dhex ridayeen ayuhum koodeebaa yakfulu kafaalo qaadaya maryamo maryam koodee kafaalo qaaday sidaasi arrinkaa daraaddii markay ugu ridayeen yani maadan goobjoog ahayn ayib wamaa kunta maadadan ahayn ladayhim agtooda ma aadan ahayn id waktiga yakhtasimuuna ay doodayeen anaa qaadi iyo may ma qaadaysa anaa mudan markay is haysteen oy gabadha xaalkeeda isku haysteen maadan la joogin baa laleeyahy alla subxana watacala saasuu ku leeyay see kugu soo gaadhay wey marka kutubtoodii ma akridid ayib goobjoogna maadan ahayn cid meeshii joogtoo kaleoo kuu timid oo kuu sheegtayna ma jirto soo xagga ilaahay in lagaaga soo sheegay un ma xagga ilaahay in lagaaga soo sheegay baa ka laazimi xagga ilahay haddii lagaaga yimidna nebi baata rasuul baata manaa iska caddahay ayib id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryama wajihan fi dunya walaakhirati wa min almuqarabiin id wakti xus qaalat ay tihi almalaa'ikatu malaa'igtii ay tihi yaa maryamu maryamay ina allaha alla yubashiruki wuxuu kuugu bishaaraynayaa bikelimatin kelimo oo minhu isaga xaggiisa ka ah kelimadaasoo ismuhu magiciisa almasiixu la yidhaahdo ciisa ahaa ibnu maryama maryam wiilkeeda wiilkeeda ah wajihan xaalo uu yahay mid weji leh fi dunya adduunyada dhexeeda iyo walaakhirati aakhira dhexdeedaba wa min almuqarabiina kuwa la soo dhoweeyey xaalo uu ka mid yahay wayukallimu wuu la hadli annaasa dadkuu la hadlayaa fi lmahdi dharabta dharabta waa goosha ilmaha markuu dhasho lagu seexiyo wey dharabta dhexdeeda xaal uu yahay buu la hadlayaa dadka wa kahlan gadhmadoobe xaalo uu yahay buu la hadlayaa wa min alsaalixiina kuwa in wanaagsan xaalo uu ka mid yahay macnaheedu waxa weye maryam malaaigtii baa u timid bal markaa dadka u sheeg balay nabiga sal lay sl uga waran maryam malaaigtii marka u timid waxay ku yidhahdeen maryamoy alla wuxuu kuugu bishaaraynayaa kelimo walad ilmo la yidhaahdo kelimo kelimo xagga ilahay ka timid kelimo ilaahay xaggiisa ka timid waa nebi ciise calayhi salaam xagga ilahay ka timid maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu ku abuuray kelimadiisa a kun buu ku abuuray kelimadaasa lagu abuuray oo makhluuqaadka kaleba soo kun laguma abuurin ha laakiin muxuu kaga gedisanya isagu wuxuu kaga gedisan yahay asbaabtii lagu dhalan jiray oo bini aadamku isku dhalaan kugusan dhalan saas way maanaa hooyo uun aan la arag oo nin aysan is arag baa iska dhashay marka kelimo ilahay ilaahay baa kun yidhi ohow sidii buu ahaado ku abuurmay saas way maanaa saasaa kelimo loogu magacaabay magaciisa masiix baa la dhaha masiixa waxaa loogu bixiyey bay leeyihiin dadka jiran buu yuu gacanta marin jiray masixi jiray sida inoo imaan doonto qur-aankuba sheegi doona ama meehe masiixi waxaa loogu bixiyey dhulka ayuu aada u maraa oo dhulku masaxa qaarna waxay leeyiin masiixi waxaa loogu bixiyey yani rays magaadho muusan lahayn lugta dhulka marka la saarayo meesha dhexda ahe kor u yara qaadeen dhulka gaadhin ma lahayne lugtiisu way sinayd masiix saasaa loogu masagacayn qaar badan adiga waa la yidin dheh ayib ciisa baa la yidhi magaciisa ibnu maryamo wey maryam baa dhashay ibnu maryamo haddii la yidhi aabba inuusan lahayn baa meesha ka garan hooyadii baa loogu abtariyaa ha ina maryamaa la dhahaye ina hebel ma leh saas way macana adduuniya aakhiraba nin weji ku low sharaf iyo magac iyo weji buu ku leeyahy adduunka intuu noolaana makhluuquu ku dhex nool yahay weji buu ku lahaa aakharana weji buu ku leeyahayo wejigiisaaba ilaahay dad fara badan naarta kaga saari doonaayo wuu shafeeci doonaa ilahay agtiisa weji buu ku leeyahy oo waa nin karaamo kule ilahay agtiisa subxana watacaala nabiyullahi ciisa caleyhi wacala nabiyina salaatu wasalaam kuwa la dhaweeyo ilaahay agtiisa laga soo dhaweeyey buu ka mid yahay oo rabbi subxaana wa tacala agtiisa ka dhow dadka ayuu la hadlayaa isaga oo dharabta ku jirta mahdiga waxaa la yidhahdaa yani rarabtana waa la yidhahda rarabta ama dharabtana waa la yidhahda macnaha waxa weya waa ilmuhu gogosha marka uu soo dhaco lagu seexiyo ama sariirta yarta ilmuhu markuu yariga ku seexdaa la yidhahda muddadaa markuu ku jiro wuu hadli markuu garhmadoobo yahayna wuu hadli macnaha markuu garhmadoobuhu waa markuu dhalinyarana dhaafo duqnimana uusan gaarin xilligaana wuu hadli macnaha waxa weeyaan hadalkan uu markuu yaryahay hadlayo iyo markuu garhmadoobaha yahay marka hadalka uu hadli doono waa isku hadal oo muxuu yahay hadalkaasi dadka ayuu wuxuu ugu yeedhi doonaa ilahay tawxiidkiisa subxana watacala fii suurati maryam baan ugu tegi doonaa markay maryam yidhaahdeen ma waxaad wadata muxuu yahay ilaahay baa hadalkaygi waa la ii diidaye yani kan la hadla bay ku tiri fa ashaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiyan isagaa markiiba hadalka la wareegay muxuu yihi qaala inii cabdullah aataaniya alkitaab wajacalanii nabiya ila akhiri qisa isagii baa markiiba hadlay hooyadii waa markii intay umushay ay iyadoo dhabarka ku wadataba markii ugu horeysay la arkayba wey maana sidii nin weyn buu hadlay marka inii cabdullahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya qisa yani waxa wey hadal uu nin weyn buu ku hadlay marka saas markuu kahliga yahay oo uu garhmadoobo yahayna isla hadalka inbuu ku hadlay oo tawxiidkay ilaahay inuu addoommada ugu yeedho iyo saasuu dadka kula hadlaya wy maana saalixiintuu ka mid yahay oo dadka wanwanaagsana ilahay subxana watacala jecel yahay buu ka mid yahay waxaad xustaa wadkur waxaad xustaa id wakti qaalad ay tidhi ama id wakti bay doodayeen qaalad ay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu yaa maryamu maryamoy ina allaha alla yubashiruki wuu kugu bishaarayn bikelimatin kelimo ayuu kugu bishaaraynaya kelimadaasoo minhu alla xaggii ka ah minhudaasi waa meesha mustashriqiinta nimankan muslimiinta khalda oo diinta islaamka magaceeda ku ciyaara yani meelaha waxay ka bartaan diinta jaamacaday leeyihiin oo reer galbeedku ay ka soo baxaan yani waxa wey bal jaamacadahankaadata adduunka jira intooda badan qayb islaamiya leeyihi xataa jaamacaddan macnaha nairobi university iyo yani kenyatta university iyo kulli way leeyihi qayb islaamigay leeyihi qaybta islaamiga ayaa darsa mataqaana mustashriqiin baa darsa waa niman gaalo ah laakiin waxay ku leeyihiin islaamkay aqoon u leeyihin meesha islaamka ka bartaan waa meelaha uun ay islaamka ka durayaan meeshan oo kale waa meelahay marka ay macnaa isdu taagaanoo bikelimatin minhu waana taa soo sheegnay markaynu ka soo hadlaynay aayaatun muxkamaatun mutashaabihaadka marka ka soo hadlay sooma marka minhudaasi xagga ilaahay buu ka yimidoo rabbi baa abuurtay wey ee qayb ilaahay ka mida ma aha saas way maana wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu samaawaadka iyo dhulalku ma qayb ilahay ka mid a iyagaba minhu baa la yidhi maya ilaahay baa abuurtay baa laga wada suna xaggiisay ka yimaadeen abuurkooda sidan oo kale waytana minhudan waa ibtidaa'iyo abuurkiisu xagga ilaahay buu ka yimid kelimadu xagga waa kii masaxa waa masaxe weye ciisa bnu maryam ciisa weye ibnu maryama wajihan xaal u yahay mid wejile fi dunya adduunyada dhexeeda waalaakhirati wa min almuqarabiina xaala u yahay kuwa ilahay agtiisa laga soo dhaweeyey wa yukalimu wuxuu la hadlayaa annaasa dadkii buu la hadlayaa fi lmahdi dharabta xaalo uu ku dhex sugan yahay wa kahlan xaal uu yahay mid garmadooba wa min asaalixiina kuwa wanaagsan xaalo uu ka mid yahay ayuu dadka la hadlaya qaalad waxay tihi maryam sidaa markii loogu bishaareeyey wiilka tilmaamaha leh qaalad waxay tihi rabbi rabbigayow annaa sideebuu yakuunu u ahaanaya lii aniga waladun wiil seebuu igu ahaanay walxaal lam yamsasni anigoo uusan i taabanin basharun wax bini aadan xalaal iyo xaaraan midna uusan igu taabanin qaala wuxuu rabbi yidhi almru arinku kadalika sidaa w adoon lagu taabanin inaad wiilka tilmaamahaana dhasho waa arrinku waa saas maxaa yeelay allahu alla yakhluqu wuu abuuri maa yashaau wuxuu doonuu abuuri idaa goortii qadaa uu xukumo amran arrin markuu xukumo oo inuu abuuro uu doonayo fa inamaa yaquulu wuxuu odhan lahu isaga wuxuu uun ku dhihi ka badan ma ah wuxuu ku dhihi uun kun ahow fa yakuunu wuu aha ka badan buu u baahna hawl badan buu u baahna macna wa yucallimuhu wuxuu barayaa wiilkaa isaga ah alkitaaba qoraalku baraya qaabka wax loo qoro ayuu baraya waalxikmata kala saaridda dadka ayuu baraya ama cilmiguu baraya wtawraata tawreedna wuu baraya walinjiila injiilna wuu baray rabbi subxana watacala saasaa lagu yii maryam waxay tidhi rabbiyow seebaan wiilkaasi ku helayaa anigoo cidina i taabanin xalaal iyo xaaraamtoona igu taaban yani aan la ii galmoonin caadada bini aadamka haweeney ay nin is arkeen baa wax dhasha marka xalaalna maana nin isku arag xaaraamna iguma taabanin seebaan ilma ku helayaa way macnaha waxaa lagu yidhi arrinku waa saa alla wuxuu maxaa yeelay alla wuxuu abuuri wuxuu doonuu abuuri in haweeney loo sii maro wixii la abuurayo qasab ilahay kuma aha nin in ls loo sii marona qasab maaha toos buu ilahay u abuuri karaa subxana watacala waa arrin ilaahay watawn maxaa yeelay ilahay wuxuu abuuri wuxuu rabo u fiirsada farqiga udhexeeya nebi zakariya markii laga soo hadlayay maxaa la yidhi allahu yafcalu maa yashaa halkana maxaa la yidhi allahu yakhluqu maa yashaa sababta loo leeya waxa weye nebi zakiye yaxye oo xaggaa hore lagaga hadlayay addoonnimadiisa lagama muransana soo ma yafcalu baa laga cabiray laakiin nebi ciise maadaama qaarkood ay ka muransan yihiin addoonnimadiisa yaa ilaahay wuxuu u dabadhigay si xujadoodii shubhadooda loo gooyo allahu yakhluqu maa yashaa khalqi baa laga cabiray saas wey marka waa makhluuq ilaahay abuuray allana ma aha siday nasaaradu wadato wiil ilahayna maha qayb ilahay ka tirsanna maha saas way macana alla markuu damco inuu arrin xukumo abuuro haw unbuu dhahaya markaasuu ahaanay intaasa ilahi subxaana watacaala awoodiisu wataa macna yani ka lamxin bilbasar sugitaan uma baha in wax laysku aadaadiyana uma baha in yani muqadimaad iyo gogol xaad iyo shaygaa soo qaad iyo halkan kan kan dul saar iyo kan ku ratib iyo isku toostoosiya uma baha run ahaw unbaa la dhihi markiiba sidii la rabay buu ahaanay awood marka waxa weeyaan yani aan nihaaye iyo xad lahayn wey macana ayib wiilkaa isaga ee lagu siin doono waxaa la barayaa baa la yidhi alkitaaba qoraalka laga wadaa meesha farta qaabka loo qoro ayaa la bari xikmadana waa la bariyo waa cilmiga iyo dadka sida loogu kala saaro tawreed iyo injiilna waa la baraya injiil waa kitaabkii isaga lagu soo dejiyey tawreedna nebi muuse ka horreeyey baa lagu soo dejiyey tawreed iyo injiilna wax badan ba uma dhexeeyo saas way macana wax badan ba uma dhexeeyo waa laba kitaabo inta badan isku mid ah ayib qaalad waxay tihi maryama rabbi rabbigayo annaa sideebu yakuunu uu ahaanaya lii aniga waladun seebuu ilma igu ahaanaya walxaal lam yamsasnii uusan itaabanin basharun wax aadama isagoon aadama itaabanin kama wado markaa qudrada ilaah iyo awooddiisa iyaduna kama shakisne laakiin qaabkii in wiilku ku imaan lahaa bay weydiinaysa ruuxaan loo galmoon ma nin baa laga guurin doonaa guursan doonaa ma macnaa waxawy saa'il muu ku imaanaya waa su-aal qaabkii bay weydiinaysa qaala markaasaa wuxuu yihi kadalika alamru arrinku kadalika saaw maxaa yeelay allahu alla yakhluqu wuu abuuri maa yashaau wuxuu doonu abuuri idaa goortii qadaa uu xukma amran arrin fainamaa yaquulu wuxuu odhan uun lahu isaga shaygaa wuxuu ku dhihi kun ahaw fayakuunu markaasuu ahaanayo wayucallimuhu alla wuxuu bari wiilkaasi lagu siinayo alkitaaba wax qoridda ayuu barayaa sida wax loo qoro waalxikmata cilmiga iyo sida dadka loogu kala xukumo oo loogu kala saarana waa la bari wtawraata tawreedna waa la bari walinjiila injiilna waa la bari alla ayaa baraya subxana wa yucallimuhu alla wuxuu baraya alkitaaba warasuulan wajacalahu alla wuxuu ka yeelay rasuulan buu ka yeelay ama warasuulan xaal uu yahay ayaa la baraya mid la diray ilaa bani israaiila reer bani israiil mid loo diray wuxuu odhanayaa markii reer bani israiil loo diray qaa'ilan isagoo le baa loo diray innii anigu qad ji'tukum waan idinla imid reer bani israaiilow biaayatin aayad baan idinla imid oo min rabbikum xagga rabbiginka ahaa aayad astaan weyn iyo mucjizaan wadaa maxay tahay mucjizadaas annii anigu akhluqu waan abuuri lakum idinka waxaan idin abuuri min atiini dhoobada xaggeeda waxaan idinka abuuri oon idinka samayn ka hay-ati tayri shimbirka suuradiisoo kale wax leh shimbirka suuradiisoo kale wax la mid ah hay-adu waa suurada shimbir suuradii iyo qaabkii wax leh baan dhoobada idinka samayn fa anfuqu markaasaan afuufi fiihi suuradii dhexdeedii ayaan ku afuufayaa fa yakuunu markaasu wuxuu ahaanayaa dayran shimbir duulaya biidni illahi ilahay idankiisa obakawaaba kacayba shimbirkii waa duulahaya wa ubri'u waxaan bogsiinayaa oon bogsiiyaa alakmaha kuwa indhala-aanta ku dhashay walabrasa iyo kuwa baraska qaba wauxyii waan nooleeyaa almawta kuwa dhintayna waan nooleeyaa biidni illah idan ilahay baan ku nooleeya awoodayda ma ah waunabiukum waxaan idin warrami waan idin warrami bimaa shay baan idinka warrami ta'kuluuna aada cunaysaan waxaad hadda soo cunteen ood cuni doontaan baa wax ka sheegi wamaa shayna waan idinka warrami tadakhiruuna aad kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiina aad ku kaydsanaysaan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la-aayatan astaan baa ku sugan lakum idinka astaan idin ah astaan cad oo nebinimadayda markhaati u abaa ku sugan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya haddii aad tihiin wiilkaasi isagoo rasuul aanu macnaha ku siinaynaa baa laleeyahy mid la diray oo reer bani israiil loo diray reer bani israiil markuu u tagana hadalkan uku odhanaya war aayad baan mucjizaan wadaa mucjizo ayaan wadaa mucjizadaasi xagga rabbigiin bay ka timid mucjizooyin badan wa aayadda bimacnaa hal aayada ma ahee waa mucjizooyin fara badan maxaa yeele dhowr mucjizo ayaa meesha laysaba dhigay midda koowaadi waxa weeye dhoobada intuu soo qaado oo sawir shimbireedoo kale u sameeyo dhoobada qoyan yuu isku dhadhajinayaa sawir shimbireedoo kale intuu u samaynaya sawirkii shimbireed markuu u sameeyu markaa afuufaya markuu afuufayba shimbir duulaysay noqonaysa ayib ma isagaa awooddaa iskale oo nooleeyey biidni illaahi buu daba dhigay waa idan ilahay hawl ilaahay wataw idan ilaahay baan saa ku samaynaya ma aha inaan anigu ilaah wax abuuro ah mana aha inaan anigu awooddaa le ee idan ilaahay iyo ogolaanshihiisa iyo fasixiisa ayaan saa ku samaynaya fasa hawluu isagu wada way rabbi subxana wa tacala ee aniga ugu fulinay anaa yani waxa way qabanaya laakiin ilaahay baa wata subxaana wa tacaala waxaa kaloo bogsiyaa buu leeyahay kuwa indhahala iyo kuwa baraska qaba cudurrada khatarta ah ee loo maara waayey falkoodna waayey ayuu bogsin jiray gacantuu marin jiray kadibna ruuxa bogsan jiray akmaha waxaa la yidhahdaa waa ruuxa indhala-aanta ku dhashay bal culimmada qaarkood waxay leeyihin waxaa la yidhaahdaa waa midka xataa godkii jeexdintii ishaba xataa isagoon lahayn dhashay xataa maba jeexnaba meeshii ishu ay ku taallayba godkeediiba meeshaba kuma yaallaba wayado dhanba waaba siman tahay yacni godkiibaa la samayn indhihiina waa u bixinaya ruuxa akmaha kaasaa la yidhahda abraskuna waa baraska la yaqaan cudurro markaa xaalkoodna waayo bay ahay wa uxyi lmawta dadka kuwa dhintayna waan soo noolayn ilaahay subxaana wa tacaala asbaab wuxuu siiyey uu kuwa dhintay ku nooleeyo markuu nooleeyo kadibna waa dhimanaya maal dadka ubaa arkaya inuu soo noolaaday idan ilaahay baana yuu ku noolaanayaa awoodayda maaha wey macnaha macnaheedu waxa weye nebiyada ilahay mucjizooyin buu siiyaa mucjizooyinkaas oo keena in la rumaysto waxay wadaan nebi walbana mucjizadiisa waxaa lagu beegaa bulshadaa markaa loo diray waxyaabaha caanka ka ah ee macnaha waxa weeye yani lagu kala dambeeyo nebi muuse oo kale masalan xilligiisii adduunka sixir baa haystay sixirkii oo dhan wax burburiyey baa loo soo dhiibay oo saaxiriintii ay u hogaansameen isu dhiibeen nebi ciise waktigiisii adduunka waxaa haystay adibada nimanka dhakhaatiirta ah cilmiga macnaha waxa wey dhakhtarnimadaa haystay wax dhakhaatiirtiiba ay la yaabeen oo mucjizadana ilahay usoo dhibay subxana wa tacala war dhakhaatiiray shindir intaad dhooba ka samaysaan ma kicin kartaan maya mid indhaba aan loo abuuri indhama u bixin kartaan maya barafka ma daaweyn kartaan maya mid nool ma soo kicin kartaan maya hadda qira inaan nebi ahay marka hadday dhakhaatiirtii caalamka markaa hogaaminahayay oo laga dambeeyey ay raaceen oo rumeeyeen soo bulshada inteedii kale raaci mayso saas macna nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waktigiisii adduunka waxaa haystay khaasatan carabta waxaa haystay wax la yidhaahdo fasaaxo iyo balaago taasaa lagu kala dambeeyey ninba ninkuu ka aftahansan yahay oo ka baliiqsan yahay baa lagu kala dambeeyey saas weya markaasaa ilaahay mucjizadiisa wuxuu ka dhigay nebi maxamed waxay u hogaansameen oo isu dhiibeen fusaxadii iyo shucaradii iyo bulaqadii carabta mucjizadan khaalidadaabuu ilahay nebi maxamed soo dhiibay salawatu rabbi wasalam aleh sooma artaan marka nebiyullaahi ciisa calayhi salaam arrimaha waxaa loogu soo dhiibay inay astaamo waaweyn oo nebinimadiisa kutusaya ay noqdaan laakiin dhankii loo waday dhinacaan ahayn ayayba u qaateen nimankii mucjizooyinka loo keenay way ka badbadiyeen reer bani israa'iil oo meeshay ka timid nebi ciise waaba ilaah ama waa wiil ilaahay halkaas weeyaba ma cidaan ilahay aan baa wax noolaysa maya hadda waa ilah bay leeyihi cudurradii lagaba xal waayay sooma bogsiini ilahay baa bogsiin kara waa allah meeshii loo waday meel aan ahayn baba la aadeen saas macana ayib wa rasuulan xaalo uu yahay mid la diray ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil loo diray qaa'ilan xaalo uu leeyahay baa la diray innii annii anigu qad ji'tukum waan idin imid biaayatin astaan baan imin mucjizaan idinla imid oo min rabbikum xagga rabbigiin ka timid ama min rabbikum xagga rabbigiin baan idinkala imid annii anigu ayaan idinla imid akhluqu inaan waan abuuri waan samayn lakum idinka min addiini dhoobada xaggeeda waxaan idinka samaynayaa ka hay-ati dayri shimbirka sawirkiisa oo kale wax leh shimbirka sawirkiisa oo kale wax la midoo leh ayaan idinka samayn fa anfuqu markaasaan afuufi fiihi kaa dhexdiisa ayaan afuufaya fayakuunu markaasu wuxuu ahaanayaa dayran shimbir biidni illah shimbir duulayuuba noqonaya laakiin idan ilahay buu ku noqday wa ubri'u waan bogsiinaya waan bogsiin alakmaha midka indhahala indhala-aanta ku dhashay walabrasa iyo midka baraska qaba ayaa bogsiinaya wa uxyi waan noolaynayaa almawtaa kuwa dhintay biidni illah idan ilaahay baan saa ku samaynaya ma aha awoodtayda wey macnaha wa unabi'ukum bima ta'kuluuna wamaa taddakiruun dadku waxyaabaha ay haystaanna uu ka warrami jira ilan ilaahay baa qeybka wax ka hogeysiiye hebelow gurigaaga waxaas iyo waxaasaa ku yaalloo kayd ah maantana waxaas iyo waxaasaad soo cuntay waxaiyo waxaana waad cuni doontaa waxaad cunitaan iyo waxay kaydsanayaan buu sheegi jira santuuqaaga meesha guriga ku yaalla intaasoo lacagaa ku jirta uu ka warrami wa unabi'ukum waan idin warrami bimaa shay baan idinka warramayaa ta'kuluuna aada cunaysaan waxaad soo cunteen wamaa taddakiruuna iyo waxaad kaydsanaysaan oo guryaha idin yaalla waan idinka warrami wamaa taddakiruuna waxaad kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiina dhexdooda aad ku kaydsanaysaan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la-aayatan mucjizo iyo calaamo ayaa ku sugan lakum idinka idinku sugan oo risaalada iyo runtayda kutusaya macnaha inaan run sheegay in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rmuminiina haddii aad tihiin wamusadiqan xaalo uu yahay tii horaa la socota yani waa wiilkaasaanu ku siinaynaa oonu kitaabka baraynaa isaga oo rasuulan ah wamusadiqan xaalo uu yahay mid manaa wamusadiqan xaalo aan ahay nebigii baa hadda hadlay wamusadiqan xaalo aan ahay mid rumaynaya limaa bayna yadaya wixii hortayda ahaa oo min atawraati tawreed ah walinjiili ya limaa bayna yadaya wixii hortayda oo min atawraati tawreed ah waliuxilla iyo inaan xalaaleeyo daraaddeed ayaan idinku imid lakum idinka inaan idin xalaaleeyo bacda aladii kii qaarkii xurima la xaaraameeyey calaykum dushiina laydinka xaaraameeyey waji'tukum waxaan idinla imid biaayatin aayado ayaan idinla imid mucjizooyin min rabbikum xagga rabbigiin baan idinkala imid ee fattaquu llaha alla ka cabsada wa atiicuuni iyeela ina allaha alle rabbii rabbigay wey wa rabbukum iyo idinka rabbigiin ee facbuduuhu caabuda haadaa ka oo alle keligii in la caabuda ah ayaa siraadun sidaa mustaqiimin oo toosan yacni hadalkiisii baa socda hadalka uu kula hadlay wuxuu ahaa mucjizaadkaasaan idiin keenaya waxaa kaloo uu kula hadlay waxaan ahay mid rumaynaya kitaabkii iga horreeye tawreed aha ma beeninayso kutubta ilahi ma beeniso ee way isa rumaysaa waxaa kaloo samaynaya waxaan idiin xalaalaynaya wixii laydinka xaaraameeyey qaarkii yacni tawreed axkaam ku taallay oo ree bani israa'iil waxyaaba loo diiday ahaa ayaa markay injiil timid laga fududeeyey oo loo xalaaleeyey waliuxilla lakum bacda aladii xurima calaykum sida saxdaana waa saasoo qayb ka mida tawreed ayay injiili nasakday oy bedeshay laakiin tawreed oo dhan lama bedelin sidaas daraaddeed hadda ahlulkitaabku waxay yidhaahdaan alcahdu aljadiid iyo cahdu lqadiim bay dhahaan yani waxa weeyaan cahdu lqadiim waxay ku wadaan waa tawreed cahdu ljadiidna waxay ku wadaan injiil saas way macana khaasatan nasaarada cahad labada cahdi waxaa rumaysada nasaarada laakin yahuuddu iyagu cahdu lqadiim basay rumaysan yihin sooma oo macnaha waxa weyaan ah yani tawreed a macnaha tawreed mataley ayib marka kaasaan rumaynaya waxbuu ka bedelay marka wailaa waxaaba laleeyahay kitaabkan injiil ah ee nebi ciise lagu soo dejiyey calayhi salaam sidiisaba haddii la akriyey axkaam badan kuma bataalaba waa uun yani waxa weeye wacdi iyo akhlaaqiyaad iyo yani tacaamulka bini aadamka isasaamixid iyo adkaar iyo yani adciye iyo waaweynta samayn nasaaradan christankan hadda nool nidaam nololeed oo diintooda ka socda oo nolosha u degani ma jiro miyaa la hayaa laga heli maayo kutubtan hadda ay rumaysan yihin laga heli maayo nidaam xuduudda loogu talagalay oo loogu talagalay dhaqaalaha loogu talagalay oo siyaasadda loogu talagalay oo qoyska loogu talagalay oo nidaam noloshii oo dhan wada daboolaya ah kitaabkan hadda ay heen laga heli maayo saas daraaddeed ba waxay yidhaahdeen maamulka nolosha rag kale ha loo daayo inagoo wadaadaduna kaniisadda iyo intanaan ku ekaano maxaa yeelay diintay wadeen ayaa waxay tahay midaan saamaynayn dib nolosha waana meeshay inaga inooga timid rag kuwaasi ay wax ka soo dhaadhiciyeen baa waxay yidhahdeen islaamkuna waa sidoo kale hade kala saara oo diintana masaajidka u daaya siyaasadda iyo dawladda iyo noloshana ragga u daaya halkaasay fikradda war kasoo jeedaa laakiin labada diinood baa kala gedisan sooma diintan ilaahay soo dejiye islaamka kulli waxay rabtaa noloshoo dhan inay iyadu taliso laga soo bilaabo madaxweynaha laga soo bilaabo macnaha waxa weeyaan awoodda laga soo bilaabo macnaha waxa weyaan yani nidaamka iyo dastuurka yani raciyada nooc walba dhaqaalaha ina iyadu waawashar maxaa yeele qayb walba nidaam baa uga degan sooma marka kaafiyo kala dheeri wey laba diinoodoo loo kala qiyaas qaadan karma hadda markii la yidhi aftiha laga qaado wadanka kenya shacabka ku nool oo la yidhi bulshooyinku aragtidooda ha soo dhiibteen muslimiintu aragtiya waxay dhiibteen yani qaaliga bal awoodiisa ha naloo kordhiyo nasaaro iyo christan waxay soo gudbisteen ma jiro kaniisadihii raggii kaniisadaha fadhiyey hal shay xataa meeshii mayna kusoo darsan hadhow markay arkeen muslimiintiioo boroseysa soo gudbistay qaaliga awoodiisa hala kordhiyo qaamat qiyaamatu markaasay kaceen markaasay kaceen oo maxay u kacayaan iyagu waxay keensadaanba haddayna meesha ku haynin ninkii wuxuu keensado meesha ku hayo unbaa keensani sooma maxay u masayrayaan marka saas meeshayna wax ku haynin marka ninkii waxayo marka in lala dagaalamo oo la yidhahdo meesha ha laga riixiyuusa meesha soo geline waa gar saas maana iyaga ahaan garw maxaa yeelay inagaa waxayno wax adduunka ku qancaynu haynaa laakiin iyaga wax adduunka qanciya ma hayaan wy maana saas weya ayb wamusadiqan xaalo aan ahay mid rumaynaya limaa bayna yadaya wixii hortayda oo min atawraati tawreed ah waliuxilla iyo inaan xalaaleeyo daraaddeed lakum idinka bacda aladii kii qaarki waxaan idinkulmin arrimaha wey maana waliuxilla inaan xalaaleeyo daraaddeed lakum idinka bacda aladii kii qaarkii xurima la xaaraameeyo calaykum dushin laydinka xaraamay oo tawreed lagu xaaraamay kaa qaarkii inaan idin xalaaleeyoon idin fasaxo waji'tukum waan idinla imid biaayatin aayad baan idinla imid oo min rabbikum xagga rabbigiin ka timid astaamaa cadcado nebinimadayda kutusayaan idin keenay ee fattaqu llaha alla ka cabsada wa atiicuunii anna iyeela u fiirsada say hawsha u qaybsanta nebiyadu maxay leeyihin alla muxuu leeyahay cabsida ayuu leeyahay nebiyaduna maxay leeyihiin ataaca markaa wax u qaybsan ina allaha alla rabbii rabbiga wey wa rabbukum idinka rabbigiin wey halkaa maxaa laga saaray waa ilaah iyo waa wiil ilaah iyo waa qeyb ilaahay ka tirsan warwarkaasi ma jire alle ayaa rabbigay ah idinkana rabbigiin ah wayna u simana isagaa ina wada abuurtay oo ina wada leh ee facbuduuhu caabuda haadaa kani siraatun jid weeye mustaqiimun oo toosane jidka toosan waa tawxiid nabigii nabi ciise la yimid saas waa marka rasuul ilaahi baan ahay ee ilahay keligii caabuda goormaa wax isbedelin marka say ku timid fikradan odhanaysa saddex ilaah ama fikradan odhanaysa waa wiil ilaah ama waa ilaah qayb ka mid waxay ku timid nebi ciise calayhi salaam xilligiisii saan u tegi doono in la dilaa la isku dayay yahuud baa waxay ka shaqaysay inay ku diraan ninkii markaa u telinaya dhulka ka telinaya oo yunaani ahaa ayib waxay ku yidhaahdeen nin meesha waxaa jooga dadka fitnaynaya oo dadkiiyo dawladda iska horkeenaya ninkii waa xanaaqay dad buu u diro waxaana lasoo dilaalay dad baa loo diro gurigii ku jiray baa laisku wareejiyey ilaahay baa subxaana watacaala gurigiibuu ka dhex saaray isagoo nool baa meesha laga qaaday waa marka kor loo sii qaaday nin raggii niyajistooga ka midana sawirkiisii iyo qaabkiisii baa loo ekeysay meeshii bay soo galeenoo ninkiibay dileenoo daldaleenoo ciise halkaasoo horta ka yimi waxa la yidhahdo macatabka saliibkani ninkaa ay dileenee ciise loo ekeysiyey buu ka yimi markaasaa waxaa bilaabatay intii nebi ciise raacsanayd oo dhan hala dabagalo waxaa bilaabatay marka wakti ay qarsoomeen atbaacdii nebi ciise iyo dadkii rumaysnaa ay qaleen xilli qarsoodiya bay galeen hala dhuunto kutubtii marka kitaabkii injiil ahaabaa gacanta ka baxay muddadaa iyada gacantuu ka baxay mana la xifdisnayn ilaan xifdigu ummadan u khaas ku yahay kutubtii hore lama xifdin jirin muddo saddex boqol oo sano ah bay marka cadaadis iyo caydhsi ay ku jireen saddex boqol oo sano kadib ayaa waxaa rumeeyey baa laleeyahay yunaan boqorkoodii nin la odhan jiro nin qusdidiin la odhan jiro oo boqor u ahabaa markaa qaatay wathani buu ahaa asnaam caabuda isagaa markaa wuxuu u galay baa laleeyahay diinta nasaarada inuu kharibo oo bedelo daacad kama ahayn baa laleeyahay ninkaasi markuu meesha soo galay ayaa marka wuxuu isu keenay wixii uu dhaqan usoo lahaan jiro asnaamtoo la caabuday ilaahyada badan ee uu yaqaanay iyo diintii hadda uu galay oo dadkeedii la caybsanayo buu damcay inuu kulmiyo diintii dawladda iyo diintii dadkii nasaaro ahaa bal ha laysu giyo hala kulmiyo halkaasaa waxaa ka soo baxday saddexda ilaah nebi ciise waa ilaah halkaasi kasoo baxday kutubtii injiil ahaa nusakdeedii markaa qornayd ee la helay baa laysu keenay dawaaif wey marka ilan ummaddu markay cadaadis gasho oo la caydhsado way qaybsantaa boqol firqaa ka soo baxda firqo waxay taagan tahay nebi ciise ilaah buu ahaa muddadaa saddex boqol iyo sano gudaheeday soo baxday firqana waxay taagan yihiin ilaah buu ahaa firqana waxay taagan tahay ma ahe wuxuu ahaa addoon ilaahi oo rasuul ah buu ahaa ninkii boqorkaa markuu dhegaystay doodoodii wuxuu ku qancay maadaama uu markiisa horeba wasani ahaa midda ugu dhow uu nabdigiisii hore buu qaatay oo ah inuu yahay yani waxa weeyaan ilaah ka mid ama wiil ilaah halkaasuu marka wuxuu ku taageeray qoladan marka dambe loo bixiyey catholic catholiga oo qaba saddexda ilaah ama wiil ilaahay qabto markaasay xoogeysteen diintii dawladday noqdeen markaasay dawladda hoos galeen qaybihii kale kasoo horjeeday oo dhan baa marka cagta la mariyey markaa way markay qarsoontay fikradda odhanaysa nebi ciise calayhi salaam waa addoon ilaahay waana rasuulkiisii koox yar baa qabtay markaasay qarsoontoo la baabi'iyey laakiin kitaabkoodii ilaa waqti dhow buu soo gaadhay ilaa iyo haddana yani waxaway anaajiisha qaar ka mida waa laga hela dawaa'if ilaa waqti dhow haddaa dhuumanahayana waa jiraan oo rumaysnaa inuu ahaa addoon ilaahay oo rasuulkiisii ah in yani way jireen macna marka sidaasay fikraddu ku timid katholigu ku yimaadeen marka kadibna qoladan kalea ka qaybsanto brotestanika ay dhahaan yani waxa wey ardobiskaa marka kadib ka baxay kooxay markaa kadib noqdeen macna saasay marka fikraddu ku timid wa ilaa asalku waxa weeyaan nebi ciise diintu la yimid waxay ahayd ina allaha rabbii warabbukum facbuduuhu hada siraatu mustaqiim falamaa axasa markii uu dareemay markii uu kasay oo uu ogaaday ama dareemay ciisa ciise markuu dareemay minhum xaggooda alkufra gaalnimadii markuu ka dareemay inay gaalnimo ku adkaysanayaan markuu arkay ayaa qaala wuxuu ihi man ansaari man yaa weeye ansaarii kuwa ii hiilinaya ila allah daaciyan ila allah mid ilaahay u yeedhaya xaal aan ahay yaa ilaahay xaggiisa iigu hiilinaya qaala waxay yidhahdeen alxawaariyuuna kuwii xulka ahaa kuwii dooranayaasha ahaa ama yani hiiliyayaasha baa waxay yidhahdeen naxnu annaga ayaa ansaarullah hiiliyayaashii ilahay kuwa u hiiliya waa annaga aamanaa waan rumaynay billahi ilahay baanu rumaynay ee washhad waxaad qirtaa bianna anagu muslimuuna hoggaansanayaal inaan nahay rabbanaa rabbiga nooga yidhaha xawaariyiintii aamanaa rumaynay bimaa kii anzalta aad soo dejisay baanu rumaynay oo tawreed iyo injiil ah watabacnaa waanu raacnay alrasuula rasuulkiina waanu raacnay ee faktubnaa na qor maca shaahidiina kuwa markhaatiga alla jirankooda ilaahu na qor kuwaa nagu qor wey macna nebi ciise calayhi salaam markuu dareemay inay gaalnimadii ku adkaysanayaan oo uu kari waayey gaalnimadii markuu ka kari waayey ayuu wuxuu ku yidhi wayaa xagga ilaahay iigu hiilinay ila waa la kala bixi inuu dad la baxu rabaa khaas ah oo mabda'an xambaara oo u adkaysta oo meel gaadhsiiyo naftoodii xoolahoodaba u hura yaa ii hiilinayo xagga ilaahay iigu hiilinayo rag baa soo baxay xawaariyiin baa magacaasaa loo bixiyey nebi maxamed sal lay wasalam raggii la socdee rumeeyey u hiiliyey magacoo la odhan jiray wuxuu ahaa asxaabu muxamedin baa loo bixiyey sooma atbaacdii nebi ciise raacay baa xawaariyiinta la yidhahda alxawaariyuun xawaarigana waxaa la yidhaahdaa waa naasir wey hiiliyaha wey waa kii nabiga dhihi jiray sal lay wasalam likulli nabiyin xawaariy wa xawaariyi zubayr buu nabig sal lay wasalam nebi walba wuxuu lahaa kuwa u hiiliya iyo dad khaas ah oo dooranayaal ah si khaasa u xiga anigana xawaarigaygu waa zubayr ibni cawaan buu nabigu sal lay slam saas maana marka raggii sida goonida ugu baxay oo fikradda u qaatay baa markaa soo baxo waxay yidhahdeen annagaa diinta ilaahay u hiilinay annagaa is soo taagnay allana waanu rumaynay ee waxaad ka markhaati noqotaa ciisow inaanu muslimiin iyo hoggaansanayaal nahay nooga markhaati kac saasay yidhahdeen alla waanu ku rumaynay kitaabkaad soo dejisay baanu rumaynay rasuulkaagiina waanu raacnay ciise ahaa ee noqor kuwa markhaatiyaasha la jirankooda maxaa laga wadaa markhaatiyaasha maalinta qiyaamadaa dadka markhaati kici doona ilaah lagu darway yaa markhaati kici doona nebiyada iyo rususha iyo ummatu maxamed baa markhaati kici doona waa kan xadiiskii macnaa waxa weeyaan rasuulkeena ka sugnaa sal lay wasalam ummad walba iyo nebigeeda markay isqabsadaan ummatu maxamedkaa loo yeeli doonaa markaasay nebiyada u markhaati kici doonaa saas way maana marka maca shaahidiina cabdullahi bn cabbaas waxaa ka sugan inuu leeyahay shaahidiinta waxaa laga wadaa bimacnaa ummadii nebi maxamed ee imaan doonta ilaahu la jirankooda lagu qor oo aakharo kuwa markhaati kici doona lagu daro saasay ilahay weydiisanaya subxana watacala falamaa goortii axasa uu dareemay ciisa ciise markuu dareemay minhum xaggooda oo uu ka kasay ama ka ogaaday minhum xaggooda alkufra gaalnimo inay gaalnimadii ku adag yihiin oo laga karaynin markuu dareemay ayaa qaala wuxuu ihi man cideeba ansaarii man kuweeba ansaarii hiiliyaashayda kuwa ii hiilinaya waa kuwee ilallahi xagga ilaah ha anigoo xagga ilaahay dadka ugu yeedhaya ama xagga ilahay u socda yaa ii hilinay qaala waxay yidhahdeen alxawaariyiina kuwii kuwii dooranaa kuwii doorka ahaa ee dooranaa ama hiiliyayaashiiba waxay yidhaahdeen naxnu anagu naxnu annaga ayaa ansaarullah yani hiiliyayaashii ilaahay ah yani ansaaru diin illahi bay ka wada diinta ilaahay kuwii u hiilin lahaa waa anaga annagaa isa soo saarnay aamanaa waan rumaynay billahi ilahay baanu rumaynay washhad nooga markhaati kac biannaa anagu muslimuuna inaanu hoggaansanayaanna arrinkaa markhaatigaa noo furbay dheheen rabbanaa rabbiganoo aamanaa waan rumaynay bimaa kii anzalta aad soo dejisay baanu rumaynay watabacnaa waanu raacnay alrasuula rasuulkiina waanu raacnay ee faktubnaa na qor maca shaahidiina kuwa markhaatiga ah ee aakhare markhaati kici doonee addoommadaada walwanaagsana kuwa la jirankooda ilaahu na qor hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma sallam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam